يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku dhex jirnay fii suurati alanfaal halkan darsigeenna waxaan arki doonaa maadaama qeybtii aan ku dhex jirnay ghaswatu badrin alkubraa ka hadalkeedii aan ku dhex jirnay waxaan arkaynaa allah subxaanahu wa tacaala oo dadka mu'miniinta ah ugu yeerayo sifatu liimaan wuxuu allah subxaanahu wa tacaala uu ka reebayaa dadka mu'miniinta ah markay cadowgooda la kulmaan inaynan ka cararin ilaa inuu sabab jiro mooye sababaha cararidda keeni doono allah aayaddan hore aayadda ku xigta ayuu kaga warramay oo la ogol yahay yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintii allah iyo rasuulkiisa rumeeyow idaa laqiitum haddaad la kulantaan aladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo xaqa diiday zaxfan yacni xaala kownikum zaaxifiin idinkoo ah kuwo isku soo dhodhowaanayo labadiinaba aada isku soo dhowaanaysaan haddii aada la kulantaan falaa tuwalluu ha jeedinina aladbaara dabada ha jeedinina yacani dhabarka ha jeedinina ha cararina baa loo jeedaa waman yuwallihim qofka jeediyo oo cadowgii u jeediyo waman yuwallihim cadowga qofkii u jeediyo yowma-idin maalintaas muslimiinta iyo gaaladu ay kulmayaan duburahu dhabarkiisa u jeediyo yacani dabadiisa u jeediyo oo sii jeestaa ilaa mutaxarifan ilaa xaala kownihi mutaxarifan mid iilanaya inuu yahay mooye leexanayo inuu yahay mooye liqitaalin liajli qitaalin dagaal dartii u leexanayo yacni xeelo dagaal darteed u leexanayo inuu yahay mooye aw amase mutaxayizan yacni xaala kownihi mutaxayizan mid u dunmaayo inuu yahay mooye ilaa fi'atin koox kale iyo jamaaco kale mid u dunmaayo inuu yahay mooye qofka labadaas mid aan ahayn dhabarkiisa jeediyo baqdaahi faqad baa'a qofkaasi wuu laabtay biqadabin caro oo min allaahi alla xaggii ka ahaatay ayuu la laabtay allah baa u caroonayo wa ma'waahu masiirkiisa iyo meeshuu u laabanayo iyo hoyaadkiisuna jahannamu naarta jahannamo la yidhaahda weeyaan wa bi'sa waxaa xumaaday oo baas yeeshay almasiiru noqod baa baas yeeshay yacni almaqsuusu bidami jahannamu weeye naarta jahannamo la yidhaahdo ayaa u baas yeelatay meel loo noqdo ayadaa u baas leh weeyaan aayaddan allah subxaanahu wa tacaala dadka mu'miniinta wuxuu kaga reebayaa markay cadowgooda la kulmaan ayagoo jihaad fii sabiilillaahi ku jiraahi inaysan baqan aysan cadowgaa dhabarka u jeedinin haddii qofka uu jeediyo biduuni sababin sharciyin wax sabab sharciya asagoonan haysanin baqdo oo iska carara fulaynimo darteed la cararaahi qofkaas wuxuu la laabtay caro ilaahay subxaanahu wa tacaala cararkiisaas iyo baqashadiisu waxay sababaysaa naarta ilaahay oo jahannama inuu galo meel la galo oo maarata lagu nagaadana jahannama u xun wey dadka marka yacni maaragtay dhabarka jeedinayo laba nooc buu ka soo reebay allah subxaanahu wa tacaala qolo uu ku sheegay xeelo xeel dagaal darteed u leexday oo markaa laakiin aan baqanin cadowgii isku tusay sidii qof baqanayo markuu usoo baqdo oo dadka kala soo dhex baxa dadkii maarata kuwii la dagaalamayena uu ku rogaal celinayo kaasoo kale baqasho lama yidhaahdo iyo qof isagoo dadkii la dagaalamayay kooxdii kasoo horjeedo arkay koox kale oo muslimiin ahoo meel cadowga uu ku jafayo eber laga dhigayo ayaga u durmayso ugu inqaadiyo u gargaaro meesha marka dhabarkiisi jeediyo halkaa aaday dadkaa kale inuu badbaadiyo labadaasi wax dembiyaho ilaahay agtiisa ku leeyihiin ma jiro waa bannaan tahay weeyaan marka taa ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala kaga warramaya yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintii allah iyo rasuulkiisa rumeeyo idaa laqiitum haddaad la kulantaan aladiina kafaruu kuwii gaalada ah haddaad la kulantaan yacni la kulankana waxa weeye jihaad fii sabiililah ha kula kulantaan muslimiinta u dagaalamayo litakuuna kalimatullahi hiy alculya kelimadda allah inay saro marto kelimatulkufrina inay hoos marto darteed u dagaalamayo haddii aad kula kulantaan zaxfan zaxfan yacni maaragtay laba mas in masdar laga dhigo icraab ahaan oo masalan ficil meesha maaragtay ku qadaran masdar looga dhigo la yidhaahdo yacni tazxafuuna zaxfa in la yidhaahdo way bannaan tahay idinkoo dhawaanaya kuwa dhawaanaya ah sida maaragtay dhawaansho la yidhaahdo oo masdar laga dhigo ama in la xaaleeyo oo marka haddii la xaaleeynayo xaal haddii laga dhigana imaa in laga dhigo laga xaaleeyo mu'miniintaas oo la yidhaahdo yacni dadkii mu'miniinta ahaayo xaala kownikum zaaxifiin idinkoo cadowgii u dhowaanayo way bannaan tahay in saaxibulxaalka laga dhigo waxaa kaloo bannaan aladiina kafaruuda lafteeda gaalada lafteeda in laga xaaleeyana way bannaan tahay waxaad odhan kartaa yacni maaragtay xaala kowni lkufaari zaaxifiina ila lmuminiin ila lmuslimiin gaalada xaggooda ay u dhawaanay muslimiinta ay u dhawaanayaan labadaba waa la dhihi karaa in labadoo wada jiro laga xaaleeyana way dhici kartaayo idinkoo labadiinaba midba midka kale usoo dhawaanayo la yidhaahdana xaala kownikum mutasaaxifiin waa odhan kartaa weeyaan saddexda yani maaragtay waa laga wada xaalayn karaa labadooda wada jiro weeyaan zaxfiga xagga luqada waxaa lagu yidhaahdaa addunuwu qaliilan qaliila dhowaansho oo tartiib tartiib laiskugu soo dhowaado baa zaxfiga loo jeedaa aayar aayar laiskugu soo dhowaadaa zaxfiga la yidhahdaa laakiin aslu zaxfi zaxfiga asal ahaantiisa meesha uu ka yimid xagga luqada waxaa la yidhahdaa almashyu cala alilyati qofka oo barida ku siqo yacni maaragtay barida ku socdo ayaa la yidhaahdaa oo waxay leeyihiin waxaa laga soo qaatay min qawlihim carabta hadalkoodii ay yidhaahdeen زحف الصبي على isته qabla an yaquum ilmaha yarka ahi intuusan istaaga baranin dabadou ku siqaa dabaduu ku socdaa marka ku socodkaas uu dabada ku socdo ayaa zaxfiga asal ahaan xagga luqada loo yaqaanaa wey marka waxay leeyihin xagga tashbiiha ekaysiinta waxaa loo ekaysiinayaa yacni jeeshkan ciidankan socda ee madaxoodu madow yahay oo halkaa socdaa markii la fiiriyo wuxuu shabahaa yacni socod aad u yar oo tartiib ahay soconaya socodkaasoo kale wuxuu la mid yahay ilmaha yarka ah oo sibyaanta maaragtay dabada ku siqayso oo salka ku siqayo ayaa loo jeedaa sidaa ku soconayo kale ayuu shaabahaa bay leeyihiin marka jeesh fara badan oo dagaal u socdo waxaad moodaa kaannahu yazxafu ay yadubu dabiiban aayar dad u soconaya baad moodaa weeyaan marka xagga tashbiiha sidaasaa maaragtay looga dhigayaa weeyaan yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum aladiina kafaruu zaxfan idinkoo kuwa dhowaanayo ama mu'miniintiiyaa dhowaanayso ama gaaladiibaa dhowaanayso muslimiinta ay la kulmayeen ama labadoodiibaa isku soo dhowaanayo intaba waa maarata waa wax macaani saxiixa weeyaan haddii sidaas aad kula kulantaan cadowgii falaa tuwalluuhum aladbaara dhabaryada ha u jeedinina macnaheedu waxaa loo jeedaa laa tafiruu walaa tatrukuu asxaabakum cararina baa loo jeedaa bal waxaa la rabaa inuu qofku sugnaado inuusan cararin uu sugnaado ayaa maaragtay ilaahay subxaana wa tacaala uu faraya waa maaragtay sugnaashaa la faraya weeyaan maxaa yeele waxaa la yidhaahdaa yani annahyu can shayi maxaa la dhihi jiray yani shayga oo maaragtay la nahiyo waxaa weeye yani maaragtay maxay dhihi jireen annahyu can shayi amrun bididihi baa la yidhahdaa saasay dhahaan shayga markii lagaa reebo cagsigiisa cagsigiisa lagu amraya falaa tuwalluuhum aladbaara baa layidhi ha cararina wey macnaheedu waxaa weeye uhbutuu wey sugnaada wa amrun bididihi baa la yidhahda cagsigiisa lagu faraya sugnaada oo markaa cadowga u tagtaan ha cararina wey maxaa yeele hadday dadkan kooxi baqato muslimiintii kaleeto jihaadka ku jirta naftooda rucbi baa gelayo in la laayo bay ka baqayaan qofkaas marka wuxuu sabab u noqonayaa haziimadii dadka muslimiinta buu sabab u noqonaya weyaan marka lama ogola yani maaragtay tawalliga iyo jeesashada ilaa inuu sabab maaragtay sharciya jiro mooye waa xaraam waana dembi kabiira wey dembi weyn wey inuu dembi kabiira yahay oo kabaa'irta weliba muubiqada ahe saaxibkeeda halaagtaa uu ka mid yahayna waxaa tusinaya xadiidka imaamu albukhaari وإمام مسلم في صحيحيه ما يكورينين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجتنبوا السبع الموبقات حديث كاس النبي حوليه تضبضة قفك صاحب كيده هلاكتا اسك إلالية بويري كدير هذا وكفق هذا بويري مركز الصحابة ويدين قيل وما هن يا رسول الله تضبضة قفك صاحب كيده هلاقي ساهي الرمود وكوي مركز النبي كبلا الشرك بالله allahu khalqigiisa lala wadaajiyo cibaadadiisa dad kale lala wadaajiyo wasixru sixirka baa ka mida qofka shayga saaxibkiisa halaago waqatlu nafsi alatii xarama allahu ila bilxaqi qof yani muslima naf muslimada lagu dilo xaqdarra lagu dilo kan afraad waxa weeye yani waaklu ribaa ribada oo qofka uu cuno o isticmaalo kan kan shanaad waxa weeye waaklu maali lyatiimi agoonka xoolihiisa oo la cuno kan lixaad waxaa weeyaan maxalu shaahidkeenna altawallii yowma azacfi maalinta laba ciidan oo dad muslimiina iyo kufaara ay kulmaan inuu qofku cararo uu jeesto waa qodobkaas baa ka mid ah wey kan toddobaadna waqadfu lmuxsanaati alghaafilaati almu'minaat gabdhaha muxsanaadka ah ee dhowrsan in zina lagu gano la yidhahda zaaniyad baa tahay la yidhaahdaa taas baa ka mid ah weeyaan marka waxay ka mid tahay cararidda la cararaa yani waxay ka mid tahay maaragtay waxay ka mid tahay dembi kabiira kabaa'irta ayay ka mid tahay oon arki doonna insha allahu tacaala maxaa yeele suuradda dhexdeedaan ku arki doonaa allah odhanaya ya ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum fi'atan fahbutuu ayaa la leeyahay fahbutuu amarkaasaa la siiyey sugnaada baa la leeyahay marka waa arki doonaa biidni illahi tacaala marka maalintaas carariddeeda la cararaa waa dembi kabiira weeyaan falaa tuwalluuhum ha u jeedinina aladbaara yani maaragtay dabada ha u jeedinina yani ha cabsan ha cararina dhabarka ha u jeedinina weeyaan waman yuwallihim qofkii jeediyo oo gaaladii iyo cadowgii u jeediyo yowmaidin maalintaas oo ay kulmayaan yacni maaragtay labadaas yowma liqaa baa loo jeeda ama yowma zaxfi maalintaas ay dadku cadowga iyo muslimiintu isku yimaadaan qofka u jeediya cadowgii duburahu dabadiisa u jeediyo bimacnaa baqo oo cararo weeyaan qofka cararaahi qofka sidaa sameeyo ilaa mutaxarifan inuu yahay mid leexanaya mooye taxarufka waxaa la yidhaahdaa almaylu waalcuduul baa loo jeedaa marka yacni leexashada ayaa taxarufka la yidhaahdaa ilaa mutaxarifan mid leexanaya mooye maxaa yeelay yacni taxarufka waxaa loo jeedaa waa min jaanibin ilaa jaanibin aakhar meel kale oo macrakada ka mid a ayuu u jeesanayaa isagoo oo maaragtay cadowgiisa khiyaano ku samaynayo leanna dagaalka waxaa la yidhahdaa alxarbu khudca la yidhahdaa ninka kaasoo horjeeda markaa la dirirayso inaa u baqabeenlayso si uu kaaga soo daba ordo jamaacadiisa uga soo dhex baxo uma a ku rogaal celiso ood maaragtay disho leanna dagaalka laftiisaaba khiyaano ah weeyaan alxarbu khudca baa la yidhaahdaa qofka sidaa samaynaya mooye ow amase mutaxayizan ilaa mutaxayizan yacni mid maaragtay u dunmaya mooye ilaa fiatin ilaa mutaxarifan liqitaalin liajli qitaalin u leexanaya mooye ow amase mutaxayizan leexanayo waxaan ujeeda u dunmayo ilaa fi'atin koox kale u dunmaya mooye jamaaco kale oo la haysto oo cadowgu maaragtay ou haystaba u maciinaya u kaalmaynaya kaa labadaasi ayaga kuma jiraan marka qofkii labadaas aan ahayn oo dhabarkiisa jeediyaahoo cadowga ka cararaahoo baxsadaayey faqad baa'a qofkaasi wuu noqday biqadabin min allah caro ilaahay xaggiisa ka ahaatay ayuu la laabtay weeyaan faqad baa'a biqadabin min allah yacni rajaca biqadabin kaa'inin min allahi caza wajal ila almutaxarifu waalmutaxayizu labadaas mooye kuwa kale waxay la noqonayaan caro ilaahay bay la laabanayaan qof ilaahay subxaana watacaala u caroodayna dee waa qof halaagsamay weeyaan qof halaagsamay weeyaan wabisa waxa wama'waahu marjiciisa iyo meesha u laabanayana waxaa weeye maalinta qiyaamaha ahi jahannamu naarta jahannamo la yidhaahdo weeyaan wabisa waxaa xumaaday almasiiru noqod baa baas yeeshay meel loo noqdo jahannamo ayaa u baas leh weeyaan meel loo laabta ayadaa u baas leh wey kolka aayada aayadahan waxay daliil u tahay yacni maaragtay alfiraaru min alzaxfi min gayri cudrin inuu yahay min akbar alkabaa'ir haddii maalintaas qofka uu baqdo isagoon cudurdaar haysanin ilaa inuu mutaxarif yahay ama mutaxayiz yahay mooye inuu shay kabiira oo ku dhacay sababna ay u noqonayso cadaabka ilaahay iyo caradiisa ay sabab ugu noqonayso weeyaan walidaalika jamaaldiin alqaasimi raximah llah sheekhaas kitaabkiisa maxaasin ta'wiil wuxuu kusoo guurinaya bacdu ahli lcilmi hadallada ay yidhaahdeen wuxuu leeyahay aayaddan waa caam wey leanna culamada qaar ka mida waxay leeyihiin waxay ahayd ghaswatu bedrina kusoo degtay leeyihiin ghaswatu bedri ninkii cararo ayay arrintan khusaysaa markaasuu leeyahay maya aayaddu waa caam uu leeyahay waxayna waajibinaysaa taqtadii biwujuubi almusaabara inuu qofku sabro oo adkaysto cadowga oo la sabro la sabirtamo ayay maaragtay amraysaa aayaddaasay keenaysaa buu leeyahay haddii marka wuxuu leeyahay fain tadaacafa cadadu lmushrikiina adcaafan kaiira mushrikiintii aad la dagaalamaysay cadowgoodiibaa aada u tiro batay cadowgii waa tiro bata muslimiinta waa ka tiro badan yahay aad buu uga badan yahay yani isagu saasuu leeyahay yani waxa ujeeda wuxuu leeyahay wain tadaacafa cadadu lmushrikiina adcaafan kaiira yani haba ka bato haba ka bato cadowga toban jeer iyo labaatan jeer kusoo labalaabma hadduu rabe inuu cararaahi waa wuxuu leeyahay yani maaragtay waa shay xaraama weeyaan cadowguba ha kaa bata hadduu doono aayadda macnahaasay tusinaysaa buu leeyahay markuu saa yidhahdo uu leeyahay walakin hada alcumuuma maqsuusu biqowlihi tacaala fi nafsi suura yani caamkaas oo aayadda ilaa aayaddaas wax ay sheegtay ma jiro waman yuwallihim yowmaidin duburahu ila mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizan ila fiatin faqad baa'a biqadabin min allah caamnimay ku tusinaysaa laakiin wuxuu leeyahay waxaa khasisayo oo gooni yeelayo wax ka soo reebayo aayadda suuraddeenna dhexdeeda aan ku arki doonno in sha allahu tacaala oo rabbi subxaanahu watacaala uu kaga warramayo yaa ayuha annabiyu xarid almu'miniina cala alqitaali in yakun minkum cishruuna saabiruuna yaglibu mi'atayni wain yakun minkum mi'atun yaglibu alfan min aladiina kafaruu biannahum qowmun laa yafqahuun aayaddaas waxay tilmaamaysaa mu'miniinta qofka mu'minkaa inuu maaragtay u dhigmayo labaatan qof hadday yihiin laba boqoloo nin inay u dhigmaan macnaha ninkiiba meeqaa kusoo aadaysa marka toban baa kusoo aadaysa soo maaha ninkiiba toban nin inuu u dhigmo ayay aayaddaasi tusinaysaa weeyaan markii muslimiintii arrintii ay dhibsadeen leanna toban nin in u dhigmaahay maaragtay waa yar yahay waa wax adag weeye arrintaa markay dhibsadeen baa ilaahay ka takhfiifiyey al'aana khafafa allahu cankum wacalima ana fiikum dacfa fain yakun minkum mi'atun saabiratun yaglibu mi'atayn wain yakun minkum alfun yaglibu alfayni biidni illah wallahu maca asaabiriin aayaddaas marka sidaasaa la yidhi markii dambe oo laga khafiifiyey ayaa qofkiiba laba nin lagu soo aadiyey qofka mu'minka laba nin hadduu ka cararo waa qof cararay wey qadabka ilaahay caradiisu keensanaya wey laakiin saddex hadduu ka cararo laa ba's dhib ma laha bay leeyihi saddex hadduu ka cararo wax dhiba ma leh yani maaragtay riwaayada cabdullahi bni cabbaas laga wariyo wuxuu dhihi jiray man fara min itnayni faqad fara kaas waa qofka dhabarka jeediyey oo ilaahay cuquubada uu ku ridaayo laba qofka qofkii ka cararo weeye waman fara min alaaatin falam yafira buu dhihi jiray saddex qofkii ka cararo wax dhiba ma lahu leeyahay maaragtay oo takhsiiskaasay tusinaysaa leanna cadowgii ilaahay baa u ruqseeyey saddex qofood ma hor istaagi kartid laakiin laba inaadan ka cararin baa lagaa rabaa qofka muslimka uu ku sabro ayaa la doonaya weeyaan falam taqtuluuhum walaakina allaha qatalahum wama ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa waliyubliya almu'miniina minhu bala'an xasana ina allaha samiicun caliim falam taqtuluuhum ma aydnan dilin quwadiinna iyo xeelad aad leedihiin iyo awoodaad leedihiin gaaladii kuma aydnan layn ghaswatu badrin walaakinase allaha ilaahay baa allah baa qatalahum laayey gaalada awoodaad leedihiin idinka kuma aydnan layn cadadkiinu waa yaraa way idinka badnaayeen hubkiinu wuu yaraa way idinka hub badnaayeen haddana ilaahay baa baabi'iyey marka idinka xeelad aad leedihiin kuma aydnan dilin iyo awoodaad leedihiin laakiin ilaahay baa idiin kaalmeeyey oo idiin gargaaray weeyaan wamaa ramayta ma aadan ganin id wakti ramayta aada carradii ganaysay ciidda aad ku tuuraysa wejigooda ma aana tuurin nabiyullaahi moxamedow walaakinase allaha ilaa allah baa ramaa ganay oo maaragtay gaarsiiyey cantoobadii ciiddii gacantaada ku jirtay mushrikiintii oo dhan indhahooda wada gaarsiiyey weeyaan waliyubliya almu'miniina yacni maaragtay allah subxaanahu wa tacaala facala maa facal wuxuu sameeyey buu sameeyey oo ah mu'miniintii inuu u gargaaro gaaladana uu halaago ayuu rabbi sameeyey liyubliya almu'miniina muxuu u sameeyey allah wuxuu sameeyey liyubliya inuu u nicmeeyo almu'miniina mu'miniinta inuu u nicmeeyo minhu allah xaggiisa uga nicmeeyo balaa'an nicmo oo xasanan wanaagsan nicmo wanaagsan inuu rabbi u nicmeeyo darteed buu ilaahay sidaa u yeelay ina allaha alleh samiicun allihii maqlo weeye addoommadiisa waxa ay leeyihiin allah mid maqlo weeye caliimun cilmi lahoo maaragtay damaa'irtooda iyo quluubtooda waxa ku sugan ogaansho u lahoo cilmi u leh weeyaan falam taqtuluuhum walaakina allaha qatalahum aayaddan yacni waxa weeyaan muslimiinta ayagoo cadadkoodu yar yahay ayaa iyagana dhowr iyo toban afar iyo toban laga dilay gaaladii ka tiro badnayd ee kunka gaaraysayna toddobaatan maaragtay ru'asadoodiiyo madaxdoodiiya laga laayay marka taa macnaheedu ma aha awood ay ayagu leeyihiin inay ku laayeen qaybtaa way ka hadlaysaa aayadda qaybta labaada aayaddu ka hadlaysa waxa weeye waxaan soo sheegnay nabiyullaahi moxamed markuu cariishkiisa ka soo baxay cariishkii meesha looga dhisay oo ka soo baxay isagoo ciid cantoobe ciidi intuu qaatay waatuu firdhiyey firdhintii marka ma min mushriga ma jirin ilaa nebiga tuuristii cantoobada keliya uu tuuray waxaa la yidhahdaa indhihiisa iyo sankiisa iyo afkiisa intaba way wada gashay ilaahay baa wada gaarsiiyey subxaanahu wa tacaala marka yacni cadaabay ku noqotay lafteedii taa lafteeda waxaa la leeyahay gaarsiinta ilaahay baa iska laha subxaanahu wa tacaala weeyaan falam taqtuluuhum ma idnan laynin mushrikiintii awooddiinna iyo xeelo aa leedihiin kuma idnan laynin walaakinase allaha ilaah allah baa qatalahum laayey maxaa yeelay asagaa gargaarka iyo nasriga idin siiyey asagaa qalbigoodii mushrikiintii idinla diriraysa rucbi ku riday argagax quluubtiinna asagaa xoojiyey madad iyo maaragtay ciidan malaa'igoo idinku soo daray intaasoo dhan buu idiin sameeyey weeyaan walidalika ibnu kaiir raximah llahu wuxuu leeyahy markuu aayaddaa fasirayo laysa bixawlikum wa quwatikum qataltum buu leeyahay awood aad leedihiin kuma eednan laynin qataltum acdaa'akum maca kasrati cadadihim wa qilati cadadikum idinkoo cadadkiinu yar yahay iyagana cadadkooda tiradoodu ay badan tahay ma eednan awood iyo xeelad aad leedihiin kuma laynin bal huwa huwa ladii adfarakum calayhi bal huwa allahu aladii adfarakum calayhi ilaahay baa idinkaga gargaaray wey wa ilaa dad masaakiinahoo tabar yar bay ahaayeen siduu rabbi subxaanah wa tacaala fii suurati aali cimraan noogu sheegay walaqad nasarakum allahu bibadrin bibadrin waantum adilla fattaqu llaha lacalakum tashkuruun dad yaroo tabar daranay ahaayeen ilaahay baa uga gargaaray subxaanah wa tacaala walaqad nasarakum allahu bibadrin maalintii bederu ilahay idiin gargaaray wa antum adilla yacni dad ducafaah oo masaakiin oo taag daran aad ahaydeen marka sidaas darteed yacni awood idinka aad leedihiin ma ednan kuma kuma ednan laynine allah wey axadka laayay weeyaan wamaa ramayta ma aadan gelin nebi maxamedow ciiddii id wakti ramayta aad gantay ma aadan gelin walaakinase allaha allah baa ramaa ganay oo gaadhsiiyey il kasta indhahoodii iyo maaragtay afkoodii iyo sankoodii wada gaarsiiyey dhammaantood waa allah subxaanahu wa tacaala weeyaan marka waxaan soo sheegnay nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu maaragtay cariishkiisa intuu galay ilaahay uu baryey ducadiisa waataan ka soo hadalnay markuu ilaahay soo baryey ayuu soo baxay uma akhada xafnatan min turaabin carro yar buu soo qaatay faramaaha fii wujuuhi lmushrikiin markaasuu wujuuhdii mushrikiinta ku tuuray oo ku ganay marka ilaahay baa gaarsiiyey subxaana wa tacaala wejiyadoodii maxaa yeelay waxaad garanaysaa hal cantoobo oo keliyahi inaysan buuxin karaynin aysan wada gaarsiin karaynin tuurid oo qof bani aadana tuuray wujuuhdii kun nin ciidan ah inaysan wada gaari karaynin hadduusan rabbi gaarsiinaynin subxaana wa tacaala waanu wada ognahay weeyaan waa shay iska macluuma wey oo suuragal ma aha weeyaan markuu tuurayna nebigu wuxuu ku yidhi shaahat ilwujuuh buu ku yidhi yacni qabuxat ilwujuuhu wejiyadii mushrikiinta baa maaragtay fool xumaaday buu leeyahay weeyaan marka aayaddan oo ah falam taqtuluuhum walaakina allaha qatalahum wamaa ramayta id ramayta aayaddan wamaa ramayta id ramaytada yacni nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa loo diiday yacni ramyi baa loo diiday ramyina tuurisna waa loo ogolaaday laba shay wey laba shay ba iskugu jirta midna waa loo ogolaaday midna waa loo diiday la-anna markaa wax tuurto laba shay unbaa ka xasilayo tuurista aad tuuraysaahi waa mid weeyaan gaarsiinta qofka aad ku tuurtoo la gaarsiiyana waa shay labaad weeyaan waa laba shay wey nebiga waxa loo sugay tuuristi ou tuuray baa loo sugay maxaa yeele maxaa la yidhi id ramayta baa la yidhi marka adiga tuurtay baa la yidhi laakiin gaarsiinta waa loo diidayo wamaa ramayta baa la yidhi yacni adiga ma aadan gaarsiin wey ma aadan gaarsiinin baa loo jeeda id ramayta markaad tuuraysay gaarsiinta ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala marka macnaheedu ma aha lagamana qaadanayo in maaragtay qofka sida ay maaragtay dadka ahlubidaca ay yidhaahdaan firqa maaragtay muslimiinta soo maray waxaa jira niman maaragtay muctasilada iyo waxa lamidka ihi waxayba qabaan ay leeyihiin allah subxaana wa tacaala afcaasha bani aadamka ficilka bani aadamka ka dhacaay wax shaqaahu ku leeyahay lama arko qofka bani aadamkaa samaysto maaragtay wuxuu leeyahay ma jirtay yidhahdaan wax alla waxaad samaynayso wax alla wixii kaa dhaco ade adaa iskale bay leeyihin ilahay shaqo kuma laha taa marka culammada ahlu sunnaha way radiyaan maxaa yeelay ilaahay adiga iyo ficilkaadaba isagaa abuuray yacni maaragtay wallahu khalaqakum wamaa tacmaluuna ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala allah baa idinka iyo waxaad samaynaysaanba idin abuuray weeyaan firqadaas marka firqo kaloo ahlu bidaca oo kasii fogaa jirto oo la yidhaahdo yacni maaragtay aljabriya la yidhaahdo ama almujbira la yidhaahdo oo ayaga cagsigooda oo oranayo يعني ما أعرف بني آدمك وح فعله وليه ما بجرتبه وح فعله حر أو اختيار وليه لما بأركه ومجبور بيليهين أدونك ومجبور وقفل خصبي سلا درتي وح الله وحو سمايا وح شقاه كليه لما أركوين حيلي وحو لمد هاي ما ت... يعني ما أعرف بالك بال شمبريدو ميل ما أعرف الريش الريش المعلقة في الهواء هذا ماشى بال شمبريد كحرته hadba dabaysha meesha rabtay u jeedinaysa wax uu isagu ikhtiyaar leeyahay lama arko marka khiyaarba ma leh bay leeyihiin ayagana markaasi waxay deliishanayaan aayaddan oo kale bay deliishadaan ay leeyihiin waxaa tusinaya inuusan khiyaar lahayn wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa baa layidhi nabi maxamed waxba uu tuuray laakiin ilaahay baa tuuray baa layidhi adiga ma aadan tuurin waxaynan fahmin macnaha ay culammada salafka ama ahlu sunnaha ay ku basiraan ayay ka inxiraafeen oo ah ramyiga nebiga loo diiday bimacna aliisaal inuu yahay gaarsiinta oo dadkaas ciidankaas oo dhan indhahooda la gaarsiiyo waa taa nebiga loo diiday laakiin in la ogolaaday id ramayta waaba loo isbaatiyeyba inuu ganay buu ilaahay sheegay subxaana wa tacaala marka nafyi ma aha hadalkaas haddii sidaa la yidhaahdana wax xun baa ka dhalanaya yidhaahdaan haddii sidaa tidhaahdo wamaa ramayta id ramayta daliil laga dhigo oo wax walbaba ficilka wuxuu bani aadamku ikhtiyaar u leeyahay ma jirto la yidhaahdo wax alla wuxuu sameeyena ilaahay baa sameeye aad tidhaahdo waa madhab aad faasid u ah wey waxaa ka dhalanaya yani maaragtay in la yidhaahdo wamaa saraqta id saraqta haye maxaa maxay noqonaysaa markaad xaday ma aadan xadin laakiin ilaahay baa xaday noqonaysa soo maha haddaa saa tidhaahda soo maha waxaasi wax lamid a ka dhalanaya yani wamaa zanayta id zanayta markaad zinaysanaysa ma aadan zinaysanin laakiin waxaa ka dhalanaya wax aan maaragtay ilaahay aan laa'iq u ahayn subxaana wa tacaala marka culammadu way ku radiyaan waa madhab baatila weeye madaahibta oo muslimiinta soo marta munxarifkaa bayna ka mid tahay ahlubidaca ay ka mid tahay ay qabaan weeyaan marka ramyiga la sugay waa tuuristii nebiga uu tuuray ramyiga loo diidayna waa al-iisaalu gaarsiinta dadkaa la gaarsiiyo weeyaan madhabka ahlu sunnahuna sidaasu ku dhisan yahay weeyaan waliyubliya allahu lmumin waliyubliya almu'miniina minhu bala'an xasana liyubliyadaa faacil ee laamta ku jirtaa waxaan ku tacalujinaynaa ficil maxduufa meesha ka go-an taqdiirtiisana waxaa weeye facala allahu maa facal ilaahay wuxuu doono buu sameeyey muxuu rabbi u yeelay liyubliya almu'miniina mu'miniinta inuu u nicmeeyo minhu xaggiisa uga nicmeeyo balaa'an nicmo oo xasanan wanaagsan inuu u nicmeeyo nicmo wanaagsan inuu u nicmeeyo marka hadda albalaa'u waxaa loo jeedaa albalaa'u waxaa la yidhahdaa waa annicmatu baa la yidhahdaa annicmatu waasuncu bilmacruufi baa la yidhahdaa balada saasaa loo jeedaa macaanida balada ayay ka mid tahay balaau marka waxaa la yidhaahdaa waa bimacna anicma waasuncu bilmacruuf nicmayn iyo maaragtay wanaag oo qofka loo sameeyaa la yidhaahdaa maxaa yeelay waxay carabtu dhihi jireen fulanun ablaahu allahu bibaliyati yani ablaahu allahu iblaa'an xasanan bay dhahaan ilaahay waa u nicmeeyey nicmo wanaagsan buu u nicmeeyey leanna macaanida ibtilaha ayay ka mid tahay bimacna alikhtibaar in la yidhaahdo ikhtibaar iyo imtixaan loo jeedo in la yidhaahdo bimacna nicma macaanideedu way tiro badan tahay weeyaan marka wuxuu sidaa u yeelay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala idiin nicmeeyo oo maalan ah nicmadu ay tahay cadowgiina oo libta laydinka siiyo oo ilaahay cadowgii uu jebiyo ayadoo cadadkiina iyo tiradiinna iyo cuddadiinna ay yar tahay hubka aa wadataan uu yar yahay inuu rabbi idiin gargaaro weeyaan waliyubliya almu'miniina minhu bala'an xasana ina allaha alle samiicun allihii maqlo weeye yacni waxa ay addoommadiisa siraysanayaan addoommada allah waxay siraysanayaan allah waa maqlaya waa samiici weye caliimun alle cilmila weeye waxay siraystaan waxay muujiyaanba allah siduu u maqlayo buu haddana sirtooda u ogyahay weeyaan sirtooda hoose ayuu rabbi ka warqabaa weeyaan dalikum waana allaha muuhinu kaydi lkaafiriin dalikum ishaarada waxaan u celinaynaa albalaau alxasan wanaaggaas maaragtay yani maaragtay nicmada ilaahay u galo waa loo celiyaa daalika nicmadaas uu ilaahay idiin galo cadowgiina libta uu idinka siiyey haabitun mid sugan weeyaan wa ana allaha waliana allaha allah inuu yahay muuhinu kaydi lkaafiriin gaalada kufaarta ee xaqa diiday hagartooda midka daciifiyo oo taag darraysiiyo uu yahay ayay arrintaasi ku sugnaatay baa laleeyahy ama ishaarada in loo celiyo ila alqatli waalasri waalramyi intaba waa la yidhahdaa dilkaa aad dilaysaan qafaalashada aad qafaalanaysaan ciiddaas aad tuuraysaan iyo waxa lamidkoo dulliga ku dhacayahay daalikum kiinaas dilkaas iyo waxa lamidka ihi shay sugan weeyaan wa ana allaha ama in la yidhaahdo aan waxba laam loo soo qadarine waclamuu la yidhahdo daalikum alamru daalikum la yidhahdo arrinku waa sidaa wey arrinkii arrinku waa sidaas wey inuu ilaahay cadowgiina laayo oo aad soo qafaalataan oo aad maaragtay yacni dulli iyo hano ay ku dhacdo arrinku waa sidaa weeyaan wa ana allahana waclamuu in la yidhaahdo ciraaq mufasiriinta qaar kale dhahay waclamuu ogaada ana allaha alleh muuhinu kaydi lkaafiriina yacni mudcifu kaydi lkaafiriina makra alkaafiriin gaalada makrigooda iyo khiyaanadooda midka allah inuu yahay axadka daciifiyo oo nusqaamiyo inuu yahay taana ogaada in la yidhaahdo wey waclamuu ana allaha muuhinu kaydi lkaafiriin marka culummada maaragtay waxaa akriya muuhinu kaydi lkaafiriin waa xafs can caasim waxdahu baa akrinaya quraada maaratay maaragtay qira'aadka qura'da toddobada ihi ma ama qira'aadka mutawaatirka culammada akhrisaa xafs can caasim keligii ayaa muuhinu kaydi lkaafiriin la yidhahdo mar haddii muuhinu la yidhaahdo miimkoo la godo waawgoo la reebo haadoo la hoos dhigo iyo kaydidoo loo idaafeeyo muuhinu kaydi lkaafiriina gaalada hagartooda allah midka daciifiyo weeyaan taas ayuu akhrinayaa wey ibnu kathiir iyo naafic iyo abu camar waxay akhriyaan muwahinu kayd kayda alkaafiriina muwahinun kayda alkaafiriina bay akhriyaan muwahinun in la yidhaahdo oo maalan haada in la xoojiyo ayay akhriyaan marka macnaheedu waxaa weeye muwahinun waa la tanwiininaya kaydada marka mafcuul baa laga dhigayaa weeyaan oo la nasbiyo oo la yidhahdo waana allaha alleh ogaada muwahinun inuu yahay kiin taag daraysiiyo nusqaamiyo oo daciifiyo kayda alkaafiriina gaalada hagartooda mid maaragta daciifiyo inuu yahay marka yacni kaydadan waxaa mafcuulnimo u qaadanaya ismigaa faacil oo muwahinunta ah baa mafcuulnimo u qaadanaysa weeyaan waxaa jira ibnu caamir iyo xamza iyo kisaayi iyo abubakr can caasim iyagu waxay akhriyaan muuhinun kayd kayda alkaafiriina akhrinaya muuhinun in la yidhaahdo aan haada la shidin oo muuhinudii oo kale la mid tahay laakiin la tanwiiniyo muuhinun la yidhaahdo markaana kayd kayd alkaafiriina la kordhigo oo mafcuulnimo ayadana lagu nasbiyo taasay maaragtay akhriyaan weeyaan macno ahaanna waa iswada keenayaa weeye laakiin tan hore oo maaragtay xabsa can caasim waa idaafo wey labada kale macnahoodu mafcuulnimaan ku nasbinaynaa wey wa ana allaha alleh ogaada muuhinu kaydi lkaafiriin gaalada hagartooda midka daciifiye inuu yahay oo nusqaamiyo taa ogaada buu rabbi subxaanahu wa tacaala leeyahay in tastaftixuu faqad jaa'akum alfatxu wain tantahuu fahuwa khayrun lakum wain tacuduu nacud walan tugniya cankum fi'atukum shaya walow kahurat in tastaftixuu haddii aad furid dalabtaan yacni istiftaax waxaa la yidhaha gargaar aad dalabtaan wey nasri aad dalabtaan oo doontaan in tastaftixuu waxaa lala hadlaya waa mushrikiintii weeye waxaa khitaabku ku dhacayo in tastaftixuu gaaladiyey haddii aad gargaar doontaan oo gargaar aad alla weydiisataan faqad jaa'akum waa idin yimid alfatxu gargaarkii waa idin yimid weeyaan wixii aad dalabteen allah waa idin siiyey subxaanahu wa tacaala taasaa loo jeedaa marka waxay dalbeen mushrikiintii ayaa in la kala saaro la kala xukumo ayay allah weydiisteen ayaga iyo nabiyullaahi moxamed leanna alistiftaax waxaa la yidhahdaa waa talabu nasri baa la yidhahdaa talabu nasri ayaa la yidhahdaa istiftaaxa gargaarow qofka dalbaa la yidhahdaa in tastaftixuu gaaladiiye haddii aad gargaar weydiisataan faqad jaa'akum waa idin yimid alfatxu fatxigii iyo furashadii iyo gargaarkii iyo kala saaridii aad dalabteen waa idin yimid weeyaan waad hesheen oo ilaahay subxaana wa tacaala waa idin halaagay wey wain tantahuu haddii aad ka joogsataan wain tantahuu haddii aad ka joogsataan kufriga aad ku jirtaan mukhaalafada nabiyullaahi maxamed iyo maaragtay allah aad khilaafaysaan haddii aad ka istaagtaan fa huwa ay alintihaau kahariddaas oo kufriga iyo gaalnimada aad ka harteen ayaa khayrun lakum idinka idin khayr badan wain tacuuduu haddii aad laabataanoo kufrigiinnii aad u noqotaan mukhaalafadii nebiyullaahi moxamed aad khilaafayseen aad u laabataanna nacud annaguna waa noqonaynaayo halaagiinni baan u laabanaynaa iyo inaan maarata mar labaad yacni idin jebinno oo muslimiintii libta idinku sallidno oo idin laayaan ayaan u laabanaynaa weeyaan markaan annagu u noqonnona walan tugniya deeqi mayso cankum xaggiinna fi'atukum jamaacadiinna iyo kooxdiinnu shay-an waxba tari mayso waxay idiin taraysa lama arko walow katurad ciidankiinu haba bata hadduu doono cadadku doonaba ha la ekaadee waxay idiin taraysa lama arko weeyaan wa anna allaha alle yacni maca almu'miniina mu'miniinta la jirkooda ayuu allah ahaaday oo allah mu'miniintuu la jiraa wuxuuna kula jiraa binnasri waalcawni waalta'yiid ayuu rabbi kula jiraa gargaar u gargaarayo ayuu muslimiinta kula jiraa weeyaan marka aayaddan yani istiftaaxa sidaan soo sheegnay waxaa la yidhahdaa waa talabu nasri wey nasri in la weydiisto weeyaan sida marka imaamu axmed oo warinaayo wa kadalika imaamu anasaa'i oo warinaayo xaakim oo warinaayo fii mustadrakihi ouna tasxiixinayo bisanadihi can cabdullaahi bni taclaba ayuuna ka warinaayo wuxuu leeyahay ana abaa jahlin cabdullahi bni taclaba baa odhanayo ana abaa jahlin qaala xiina altaqa alqawmu allaahuma aqtacunaa lilraximi wa aataana bima laa nacrifuhu faaxinhu alghadaata yacni wuxuu leeyahay cabdullaahi bni taclaba abu jahl markii uu maaragtay nebi moxamed iyo ciidankiisa inuu la diriro uu doonayo sidaa uu ciidanku ku soo watay ayuu istiftaax weydiistay ilaahay buu baryey sida horena aan uga soo hadalno usoo sheegnay weeyaan maalintii ay nebiyullaahi moxamed markay kulmeen iyo ciidankiisii mushrikiintii ay la kulmeen ayaa abu jahl wuxuu yidhi allaahuma aqtacunaa lilraximi ilaahayow qofka raximka gooyo qaraabada jaro labadeenna nebi moxamed iyo annaga wa aataana bimaa laa nacrifu waxaanan aqooninna keena la yimid waxaan la garanayno annaga aanan aqoonin midkii la yimid fa axinhu lghadaata ilaahayow saaka halaag buu yidhi markuu dagaalkii qaswata bedrin uu gelayay arrintaasoo maaragtay istiftaax ayuu ku weydiistay marka wuxuu leeyahay yacni maaragtay fa kaana almustaftixu qofka istiftaaxa iyo xukumka iyo kala saaridda iyo nasriga weydiisanayay wuxuu ahaa abu jahl buu ahaa weeyaan sidoo kaleeto yani maaragtay sheekha la yidhah sudiy sudi wuxuu leeyahay kana almushrikuuna xiina kharajuu min makkata ilى badrin akhaduu biastaari اlkacbati faاstansaru اllaha wa qaluu allahuma اnsur aclى اljundayni aclى اljundayni waakrama اlfi'atayni wakhayra اlqabiilatayn yani qoraysh markay ka soo baxaysa maka ayay waxay qabsadeen tiirarka kacbaday ku dhegeen ay qabsadeen intaas maka ka soo bixin ay usoo socdeen beder way qabsadeen markaasay ilaahay waxay weydiisteen nasri inuu u gargaaro ayay weydiisteen waxay yidhaahdeen allahayow maanta waxaad u gargaartaa labada ciidan ciidanka nebi moxamed watay ciidanka abujahl kii midka sarreeyo u gargaar midkooda maaragtay labada kooxood kan karaamada badan oo ilaahay agtiisa karaamo ku leh ilaahay u gargaar labada qabiilo waa ree maka iyo ree madiine qolada wanaagsan ilaahayow maaragtay ee u gargaar bay yidhahdeen tan khayr ka badan u gargaar bay yidhahdeen marka dalabkii ay dalbadeen ilaahay waa siiyey subxaana wa tacaala maxaa yeelay iyaga ayaa waxay ahaayeen dadka raximka gooyo iyaga ayaa waxay ahaayeen maaragtay waxaan la aqoon dadka la yimid oo shirkiga la yimid iyaga ayaa waxay ahaayeen yacni maaragtay dadka liito ayaga ahaa nebi moxamed iyo asxaabtiisana dadka fi'ada khayr kale bay ahayd weeyaan marka sidaa darteed ayuu maaragtay allah maaragtay ducadiisa u aqbalay marka halkaasuu rabbi ku halaagay isaga iyo jamaacadiisa ilahay ku baaba'shay weeyaan in tastaftixuu haddii aad yacni kala saarid dalabteen gargaar in nebi moxamed iyo asxaabtiisa laydinkaga gargaaro haddaa mushrikiintii tihiin faqad jaa'akum waxaa idiin yimid alfatxu gargaarki waa idiin yimidoo in la idin halaago oo la idin baabi'iyo ayuu ku yimid weeyaan ay faqad jaa'akum alqadaa'u bima sa'altum waxaad weydiisateen in idinku kala saaro ayaa idin yimid weeyaan wain tantahuu haddii aad ka joogsataan oo aad ka istaagtaan camaa kuntum calayhi min alkufri billahi watakdiibi lirasulihi ilaahayood maarata ugu kufriseen rasuulkiisood aad beeniseen haddii aad ka istaagtaan oo ka joogsataan fa huwa ay alintihaau baa loo jeeda ka haristaas kufriga aad ka harteen baa khayrun lakum idinka idin khayr badan adduun iyo aakharaba taas baa idin khayr badan inaad islaamtaan oo diinka qaadataan oo kufriga iska daysaan baa idin wanaagsan wey adduun iyo aakharaba weeyaan wain tacuuduu haddii aada laabataan oo aad ku istimraartaan baa loo jeedaa aad daa'imtaan ilaa maa kuntum fiihi waxaad ku sugan tihiinoo min alkufri waaltakdiibi wa muxaarabati rasuuli ah kufriga iyo takdiibka iyo rasuulkaoo lala dagaalama ihi haddii aad daa'imtaanood ku laabataan sida aad ku joogtaanna nacud annaguna waa noqonaynaayo waxaan ku laabanaynaa bitasliiti almu'miniina calaykum wa nasrihim calaykum inaan dadka mu'miniintana idinku dirno dabadeetana idinka adkaadaan arrintaas ayaan u laabanaynaa weeyaan walan tugniya deeqi mayso cankum xaggiina fi'atukum alfi'atu waxaa la yidhahda aljamaacatu baa la yidhahda alfi'atu wa aljamaaca waxaa loo jeedaa yani xisbu shaytaan kufriga ay gaalada issoo bahaysteen baa loo jeedaa baan ujeeda walan tugniya deeqi mayso cankum xaggiina fi'atukum ay jamaacatukum ciidankiinaan iyo cadadkiinu jamaacadiina iyo kooxdiinna waxba idin tari shay-an waxba idiin tari mayso walow kaurad haba haba tiro badato jamaaco badanba ku imaada maxaa yeeley laba jeeray kusoo labalaabmaan maaragtay ciidanka nb nabiyullaahi maxamed saddex jeer bay kusoo labalaabmayaan weeyaan saddex jeer bay ku labalaabmayaan kun bay ahaayeen qoladaana saddex saddex boqol iyo xoogaa ayay ahaayeen weeyaan marka haba badatee waxba idiin tari mayso weeyaan wa ana allaha alle maca almu'miniina mu'miniinta la jirkooda ayuu ahaadayo yani waa jund xizbullah yani xizbullah wa jamaacatu rasuuli sala allahu calayh ali wasalam ayaa loo jeedaa mu'miniintaasi ilaahay baa la jiro oo wuxuu kula jiraa binnasri waalta'yiidi waalcawn inuu u gargaaro oo u kaalmeeyo oo u xoojiyo ayuu rabbi kula jiraa ilahay baa u kaalmeeyey subxaanah wa tacaala ya ayuha aladiina aamanuu atiicuu allaha warasuulah walaa tawalluu canhu waantum tasmacuun ya ayuha aladiina aamanuu mu'miniinta allahi rasuulkiisa rumeeyo atiicu allaha ilaahay ateeca oo amarkiisa qaata wa rasuulahu rasuulkiisana ateeca waxay idin amraan la imaada taacada ilahay waxaad kula imaanaysaan iyo rasuulka biimtihaali amrihima waijtinaabi nahyihima waxay idin faraan ood la timaadaan waxay idinka reebaan oo aad ka hartaan allahay rasuulkiisa sidaa ku ogolaada walaa tawallow hajeesanina canhu ay can amri illaahi wa aacatihi wa taacati rasuulihi allah amarkiisa rasuulka amarkiisa daacada allah iyo nabiyullaahi moxamed daacadiisa marna ha ka jeesanina ayuu rabbi subxaanah wa tacaala leeyahay weeyaan walaa tawallow ha jeesanina canhu nabiyullaahi moxamed daacadiisa allah daacadiisa ha ka jeesanina iyo awaamirtiisa wa antum walxaalu antum idinkuna tasmacuuna kuwa maqlaaya aad tihiin yani tasmacuuna maxaad maqlaysaan maa yutlaa calaykum min kitaab illahi wa awaamirih waxaa laydinku dul akrinaya aad maqlaysaan oo kitaabkii ilaahay ah awaamirtii ilaahay uu farayey ah awaamirtii nebiga uu bixinayey ah nahyigii laydinka reebayey ah idinkoo dhegihiin ay ku dhacayaan yani ha ka jeesanina buu ilaahay leeyahay subxana wa tacaala walaa takunuu kaladiina qaaluu walaa takunuu kaladiina qaaluu samicna wahum laa yasmacuun walaa takunuu ha ahaanina kaladiina kuwii oo kale ha la mid noqonina kuwii ha shaabihininoo ha u ekaanina qaaluu yidhi samicnaa waan maqalnay waan maqalnay bay yidhahdeen dhagahaan ka maqalnay wa hum walxaalu ayaguba laa yasmacuuna kuwa maqla aynan ahayn waa maqalnay leeyihin lakiin ma maqlin marka dadkan laleeyahay walaa takunuu kaladiina qaaluu samicnaa wahum laa yasmacuun waa kuwee culammada laba macnoba way ku sheegaan qaar waxay leeyihiin mushrikiintaa loo jeedaa mushrikiintaa loo jeedaa leanna mushrikiintu yani dhegahooda way ku maqlaayaan waxa nabiyullahi maxamed uu akrinayo awaamirta uu bixinayo qur-aanka uu akrinayo tawxiidka uu la yimid dhegahooda way ku maqlayaan laakiin ma aynan maqlinoo yani waxa weeye maqal oo min hayri fahmin walaa camal ayay la yimaadeen ma maqlayaan bimacnaa mar haddaysan fahmaynin aynan ku camal falaynin kaanahum laa yasmacuun ayagoonan maqlin oo kale bay la mid yihiin macnahaas in mushrikiinta laga dhigaa waxa wey waa min ikhtiyaaraati ibni jariir min ikhtiyaar ibni jariir ibni jariir atabari alimaam ibni jariir atabari ayaa doortay macnahaas ku fasiraya mufasiriinta qaar kale waxay leeyiin maya munaafiqiinta loo jeedaa munaafiqiinta ayaa laga hadlayaa maxaa yeelay munaafiqiinta waxay daahirsadaan inay muslimiin yihiin inay khayrka maqlayaan ay ku dhex jiraan saasay nebiga ay ajiibeen laakiin sidaasoo kale ma ahan ma ay maqlin weeyaan hadday maqli lahaayeen kufri baatinkaa lama yimaadeen oo qalbiga gaalnimo kuma qarsadeen weeyaan labada macnoba marka laba macno oo wanaagsan ayay maaragtay culammadu ku sheegayaan weeyaan ina shara dawaabi cinda allahi sumu lbukmu aladiina laa yacqiluun ina shara dawaabi daabadaha kuwa waxa dhulka ku korkiisa ku socdaahi kuwa ugu sharta badani ugu xun cinda allahi alla agtii assummu kuwa dhagahala weeyaan oo xaqa ka dhagala albukmu oo afla oo xaqa ka afla oon ku hadlaynin aladiina kuwii wey laa yacqiluuna aan waxba garanaynin caqli aan lahayn dadkaasi waa kuwa aan caqliga lahayn weeyaan aladiina laa yacqiluun marka sharu dawaab inay yihiin ayuu rabbi subxaanahu watacaala ku sheegay yacni waxaa loo jeedaa addawaabu waa jamcu daabatin waa l ayaa la yidhaahdaa daabana waxaa la yidhahdaa kullu maa yadubu calaa wajhi alard wax alla wixii dhulka korkiisa ku socdo oo idil daabadaa la yidhaahdaa dhulka korkiisa waxa ku socdo o dhan daaba baa la odhan bani aadamku waa daabo xayawaanku waa daabo xasharaadku waa daabo wax alla wixii dhulka korkiisa ku socdo idil daabad baa la odhanaya marka macnaheedu waxaa waye ina shara dawaabi ay ina shara albariya waay makhluuqa kuwa u sharta badan kuwa ugu sharta badani waxa weeye cinda allahi alla agtiisa assummu lbukmu waa kuwa dhagahala oo xaqa ka dhagahala weeyaan yani laa yasmacuuna alxaq xaqa aanan maqlaynin albukmu ee afla oo yacni maaragtay ka ka afla xaqi ku hadlidiisii inay ku hadlaano tawxiidkii iyo wax lamidkaaba diiday kuwaas weeyaan aladiina kuwii laa yacqiluuna aanan maaragtay waxba garanaynin oo caqligooda aanan adeegsanaynin ee aladiina laa caqla lahum baa loo jeeda qofka caqliga leh waa qofka caqligiisa adeegsado oo wanaagga u adeegsado weeyaan kaasaa caaqil la yidhaahda waa qofka mu'minka ah ilaah allah rumeeyo aayaadkiisa rumeeyo rusushiisa rumeeyo awaamirta ilaahay qaato wuxuu rabbi ka reeba ka haro kuwaas ayaa la yidhaahdaa marka tanna waxay leeyihiin shara dawaab yaa loo jeedaa qaar mufasiriinta waxay leeyihin mushrikiinta weeye leanna ayagaa sharu dawaaba mar haddayba gaalo yihiin qolo waxay leeyihiin waa munaafiqiinta sida aayaddii hore aan kusoo marnay laakiin ibnu kathiir oo kale markuu ka hadlaya wuxuu leeyahay walaa munaafaata bayna almushrikiina walmunaafiqiin fii hada wax isdiidaa kama jiro ama munaafiqiin ku sheeg ama kufaar ku sheeg labadaba waa wada gaalo weeyaan kuwaan islaamay daahirka muujisteen laakiin xagga gudaha ayay kufaar ka yihiin oo munaafiqiinta weeyaan kuwaanna kufrigiibay caddaysteen labadaba waa kulminaysaa buu leeyahy maxaa yeele wuxuu leeyahy lianna kullan minhum masluub lfah lianna kullan minhum masluubu alfahmi alsaxiixi waalqasdi ila alcamali alsaalixi mid kastoo ayaga ka mid a fahmigii garashadii saxda ahayd ilaahay wuu ka maarata wuu ka siibay qasadkii oo camalka saalixa loo qasdi lahaayee la raadsan lahaana ilahay waa ka jeediyey subxaanahu wa tacaala weeyaan marka fa haa ulaai sharu lbariya ayaga ayaa maaragtay khalqiga kuwa ugu sharta badan ah sababtu waxa weeyaan makhluuqa intiisa kale wixii kufaarta ka soo haray ama munaafiq ha noqdo ama mushrik ha noqdee wixii ka soo haray waa dad mutiiciina dawaabta daabadaha kaleo dhulka socdaa waa mutiiciin wey qofka muminka waa mutiic wey xayawaanaadkii waa mutiiciin wey xasharaadkii waa mutiiciin wey wax kasta kulligeed wixii ilaahay u abuuray oo rabbi u abuurtay ayay fuliyaan laakiin kuwan wixii loo abuuray oo cibaadadii ilaahay ahayd ma aynan samaynin ma aynan samayn leanna xasharaadka iyo xayawaanaadka inay ilaahay ku tasbiixsadaan oo allah saajidiin u yihiin annagaana tasbiixdooda garanayninee qur-aanka wax badanoo noogu sheega tusabixu lahu asamaawaatu asabcu waalardu waman fiihinna wain min shayin ilaa yusabixu bixamdih walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum idinkaana tasbiixdooda garanayn mooye shay ma jiro ilaa ilahay buu ku tasbiixsadaa weeyaan marka kuwaana ka shaadoobay sidaas darteed buu ilaahay subxaanahu watacaala yacni wuxuu ku shabahay xayawaanka kuwa ka liita inay yihiin buu u tilmaamay xayawaanku ku shabahay bal inay kasii liitaan oo ilaahay sheegay qofka kaafirkaa yani xataa xayawaanka waa kasii liitaa siduu rabbi subxaanahu watacaala fi suurati alacraaf ou noogu sheegon kusoo marnay walaqad dara'naa lijahannama kasiira min aljini waاlins lahum quluubun laa yafqahuuna biha walahum acyunun laa yubsiruuna biha ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون الله sidaa suu leeyahy subxaana wa tacaala in badan oo jinnigii insiga ka mida naar baan u abuurnay buu rabbi leeyahay quluuba qalb quluubbay leeyihin qalbiyaal bay leeyihiin aynan waxba ku fahmaynin indhay leeyihiin aynan xaqa ku arkaynin maaragtay dhegabay leeyihiin aynan xaqa ku maqlaynin markaasuu yidhi ulaa'ika kal ancaam xoolahay la mid yihiin xoolahay la mid yihiin markaasuu rabbi yidhi xoolaha iska daayee bal hum adallu waaba kasii liitaanba aaday uga liitaan weeyaan waa dad haafiliina wey leanna ma aynan garanin wixii rabbi subxaanah wa tacaala u abuuray ayaynan fahmeyn weeyaan walow calima allahu fiihim khayra laasmacahum walow asmacahum latawallow wahum mucriduun walow calima allahu alla hadduu ogaan lahaa fiihim kuwaa kufaartaa oo munaafiqiinta iyo gaalada isla jiraayey dhexdooda uu ku ogaan lahaa khayran wanaag iyo khayr uu ku ogaan lahaa wax un khayra inay qalbigooda ku jira hadduu rabbi ogaan lahaa laasmacahum wou maqashiin lahaa samaaca qabuulin ayuu fahamsiin lahaa xaqii buu garasiin lahaa walow asmacahum hadduu maqashiiyo walow asmacahum hadduu maqashiin lahaana yani fardan wa taqdiirana loo jeedaa haddii la iska qadaro yani ilahay maba maqashiinaayo laakiin haddiiba laga dhigo wey walow asmacahum hadduu maqashiin lahaa oo uu fahamsiin lahaa oo xaqii siduu yahay ay u garan lahaayeenna latawallow way jeesan lahaayeen wahum mucriduun ayagoo kuwa jeestay oo xaqa ka jeestay ayay dhabarka jeedin lahaayeen ay maarata xaqa diidi lahaayeen weeyaan marka yacni aayaddan allah subxaanahu watacaala wuxuu kaga hadlayaa dadkaasi cilmigiisii azaliga ahaa ee saabiqa ahaa ee horreeyey ayuu ku og yahay wax khayra inaynan lahayn wax khayra inaysan lahayn sidaa darteed buu ilaahay ugu diiday in xaqa la fahamsiiyo uu ugu diiday weeyaan walow calima allahu hadduu rabbi ogaan lahaa fiihim dhexdooda yacni kuwaan dhagahala oo afkala oo aan caqliga lahayn oo hadda aan soo sheegna wey oo sharu dawaab ah makhluuqa kuwa ugu sharta badanihi hadduu rabbi ogaan lahaa muxuu ku ogaan lahaa yacni inay maaragtay sidqi iyo run oo ku jira dhex qalbigooda ku sugan yahay doonis oo xaqa ay doonayaan inay ku sugan tahay hadduu ogaan lahaa fahmi oo xaqa ay fahmayaan ay doonayaan iyo qasad saxiixa inay leeyihiin qasad saxiixa ay leeyihiin hadduu rabbi ogaan lahaa la asmacahum rabbi waa maqashiin lahaa yacni xujajka qur'aanka iyo aayaadka qur'aanka maaragtay daliilka adiladiisa ayuu rabbi maqashiin lahaa subxaanahu wa tacaala marka macnaheedu waxa weeye ma maqashin ilaahay limaada liannahu laa khayra fiihim wax khayro dhexdooda ku jira aan jirin allahna cilmigiisa asaligaabuu ku ogaaday inaysan khayr lahayn mar haddaysan marka khayr lahayn falam yufhimhum ilaahay ma fahamsiinin xaqana samaaca qabuulin wa fahmin ma uunan u siinin weeyaan allah ma uunan maqashin walow asmacahum tan lowdan waxaa la yidhaahdaa waa tii fardiyada ahayd kaba dhig ifrid waa ifrid yacni kaba dhig sida soomaalidu u tirahdoo kale kaba yar sidaasoo kale ka soo qaad annaga yani inuuba maqashiyi ka dhig yani walow asmacahum cala alfardi waltaqdiir hadduuba maqashiin lahaa samaaca tafahumin ayagoo xaaladdan ku sugan khayr darrada inuu fahamsiiyo hadduu rabbi ou maaragtay maqashiin lahaa inay xaqa fahmaan hadduuba ilaahay u dooni lahaa oo xaqa sidaa ay u gartaanna la tawallow way jeesan lahaayeen yacni way jeesan lahaayeen wahum mucriduun yani qabarka jeedin lahaayeen wey wahum mucriduuna ayagoo kuwa jeestay ah ayay xaqii u dhabar jeedin lahaayeen macnaheedu waxa weeye xaaladdaa ay ku sugan yihiin haddiiba ilaahay intuu xaqa tuso ou ogaado cinaad iyo takabur dartii ayay u jeesan lahaayeen waa cinaadi lahaayeen mana aqbaleen sababta ilaahay baana azali ahaan ugu qorin wax khayra aanan ugu qorin weeyaan markii horeanba wax khayra allah subxaana wa tacaala uusan ugu qorin wey marka aayaddan waxay leeyihiin culammada wa hada daliilun calaa ana allaha laa yamlacu aliimaana walkhayra ilaa can man laa khayra fiihi yacni allah inuusan waxay daliil u tahay aayadda tusinaysaa allah inuusan iimaanka iyo khayrka uusan dadka u diidaynin ilaa qofkaan khayrka lahayn uu cilmigiisa asalka ku ogaaday inuusan qofkaan khayr lahayn mooye kaa marka waxa weeye wax yani maarata wax kasta haddii la fahamsiiyo wax ku qaadan maayo fircawn oo kale wuu ogaa nabiyullaahi muuse inuu xaq yahay uu garanayay wamaca dalika haddana محو إلهي كتلمامي وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا مركا وحاوي حتى هدي فهمان حقي لتسو قصدا أي أقتق إلهي cinaadan ayay uga tegi lahayd takabburan ayay uga tegi lahayd isla weynin darteed ayay uga tegi lahayd marna ma ay qaateen weeyaan marka ilaahay waxa weeye lilahi alxikmat albaaliga ayuu ilaahay leeyahay xikmad aad u sarraysa buu rabbi subxaanahu watacaala leeyahay weeyaan ya ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilahi walirasuuli ida dacaakum lima yuxyiikum ya ayuha aladiina aamanuu mu'miniintii allah iyo rasuulkiisa rumeeyo istajiibuu ajiiba lilaahi allah iyo walirasuuli rasuulkiisa ajiiba yacni waxaad amarkooda qaato istijaaba la imaada wey idaa dacaakum hadday idin yeedhaan allah iyo rasuulkiisa limaa yuxyiikum wax idinka idin noolaynayo oo xayaatadiinna iyo noloshiinna ay ku jirta markay idinkugu yeedhaan ajiiba oo aqbala waaclamuu ogaada ana allaha alle allah subxaanahu wa tacaala yaxuulu inuu kala dhex galo uu kala teedo bayna almar'i qofka iyo wa qalbihi qalbigiisa inuu kala xijaabo oo allah kala dhex galo taa ogaada waxaad kala ogaataan waannahu allah subxaanahu wa tacaala tuxsharuuna in laydiin soo kulmin doono ilayhi ila allah ilahay in maalinta qiyaamaha laydiin keeni doono markii laydin keenana fayujaaziikum can acmaalikum camalkiina oo idinka abaalmarin doono hadduu khayr yahay hadduu shar yahayba ya ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilahi walirasuuli ida dacaakum lima yuxyiikum aayaddan ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu farayaa dadka mu'miniinta inay allah iyo rasuulkiisa ay ajiibaan istijaabadana waxaa la yidhaahdaa wa alinqiyaadu lima amaraa bihi waxa ay faraan allah iyo rasuulkiisa in loo hogaansamo istajiiba marka la leeyahay yacni waxa weeye u hogaansama wuxuu rabbi subxaanah wa tacaala idin farayo weeyaan wuxuu rasuulkiisa idin farayo marka waxaa la yidhaha alinqiyaadu lima amaraa bihi waxay faraan oo loo hogaansamo waalmubaadaratu ilaa dalika arrinkaasoo loo degdego wadacwatu ilayhi dadka oo loogu yeedho waxaa ka mid a alistijaaba alijtinaabu limaa naha limaa nahaya canhu wax alla waxay reebaan oo maaragtay laga fogaado walinkifaafu canhu ka hartid inaad ka harto oo aad shaygay kaa reebeen aad ka fogaato ayaa amarka ilaahay ka mid ah weeyaan marka allah yani istijaabadiisa waa taa weeye ya ayuha aladiina aamanuu mu'miniinta allah iyo rasuulkiisa rumeeyo istajiibuu lilahi ilaahay ajiiba walirasuuli rasuulkana ajiiba calayhi salaatu wasalaam waxay idin faraan qaata waxay idinka reebaanna ka hara idaa dacaakum markuu idin yeedho limaa yuxyiikum marka istajiibuu imaamu lbukhaari oo kale ajiibuu buu ku fasiraya ajiibuu buu odhanaya wey limaa yuxyiikum idaa dacaakum limaa yuxyiikum wax idin noolaynaya markay idinkugu yeedhaan bukhaari oo kale wuxuu leeyahy limaa yuxyiikum ay limaa yuslixukum waxa idinka idin hagaajinayo maslaxaddiinna adduun iyo aakhare ay ku sugan tahay ajiiba wey marka shayga markii loogu yeedho yacni maarata xayaatadooda ay ku jirtaahi waa maxay shaygaas oo limaa oo allahi rasuulkiisa ay ugu yeerayaan dadka ay ugu yeerayaan mu'miniinta ugu yeerayaan oo noloshooda ay ku jirtaahi waa maxay mujaahid oo kale wuxuu leeyay waa xaqa buu ku fasiraya xaqii qaata buu leeyahy leanna qofku markuu xaqa qaato nolol buu helaya weeyaan qataadoo kale wuxuu leeyahay qur'aankaa loo jeedaa huwa hada alqur'aanu aladi fiihi alnajaatu walbaqaa'u walxayaa saasuu odhanaya waa qur'aankaana loo jeedaa oo badbaadadiina ay ku sugan tahay baaqi noqoshada iyo jiritaankii ummadda ay ku sugan tahay noloshoodii dhexdeeda ay ku sugan tahay sudiyi oo kale wuxuu leeyahay yani fafi lislaami ixyaauhum bacda mawtihim bilkufri yani saasoo kale buu ku fasiraya islaamka dhexdiisa islaamkaa loo jeedaa leanna markuu diinta islaamku qaatay qofku waa noolaanaya oo qof nool buu noqonaya wuu ku noolaadaa dhimashadiisii kabacdi markuu kaafir ahaa hadduu soo islaamo nolol buu helaya weeyaan waa maaragtay awaman kana maytan faaxyaynaahu wajacalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas aayaddaasoo kale bay la mid tahay macnahaasoo kale buu leeyahay wuxuu leeyahay curwat ibnu zubayr isagu wuxuu ku fasiraya wuxuu leeyahay limaa yuxyiikum waxaa loo jeedaa alxarbu alatii acazakum allahu tacaala biha yani bacda adilli bacda adulli waqawaakum biha bacda adacfi wamanacakum min caduwikum bacda alqahri minhum bikum buu odhanaya yani waxaa loo jeedaa jihaadka wey idaa dacaakum markay idinkugu yeeraan allahi rasuulkiisa limaa yuxyiikum wax idin noolaynayo oo aljihaadu fii sabiili illah waa dagaalka ilaahay uu ciziga idinku siiyey markaad dulliga ku jirteen dabadeed waa jihaadka ilaahay ou marka idinku qawiyeeyo idinku xoojiyey taagdaradiinnii dabadeed waa jihaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala cadowgiinna uu idinkaga manciyey markay idinka idin dhibi jireen oo qahriga idinku samayn jireen dabadeed kaasaa loo jeedaa buu leeyahy marka macnahaas jihaadka yani xayaataa lagu tilmaama jihaadku waa xayaata wey waa nolol wey noloshaas marka waxay leeyihiin maxaa jihaadka loogu tilmaama xayaato nolol maxaa loogu sheegaya macnahaas markaan kasoo qaban curwat ibnu zubayr oo ku fasirayo oo idaa dacaakum limaa yuxyiikum jihaadka markay idinkugu yeeraan maxaa loo jeedaa waxay leeyihiin lianna fii wahni caduwikum yusabibuhu xayaatan lakum waquwa markii aad jihaadka gashaan oo ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa a u nusraysaan cadowgiinna waa taag daraanaya markuu cadowgiinna taag daraadana waa noolaanaysaan xayaato buu qofku helayaa weeyaan ama wuxuu sababayaa bay leeyihiin shahaadadiibuu qofka helaya ilaahay baa nasri siinayo qofkiibaa meesha ku dhimanayo waa ku shahiidaya shahaada buu ku helaya ilaahay agtiisa shahaado markuu helana shahaadadaas waxay ku waajibinaysaa nolol daa'imah oo weliga jirto ayay qofka u waajibinaysaa ama xayaatadii aakhare oo wanaagsanayd ayuu sabab ugu noqonaya weeyaan marka macaanidaasoo idil culammada waa ay ku sheegaan limaa yuxyiikum waana macaani isku wada dhowdhow oo mutaqaariba wada wanaagsan weeyaan idaa dacaakum ya ayuha aladiina aamanuu istajiibuu ajiiba lilahi walirasuuli allah iyo rasuulkiisa ajiiba idaa dacaakum markay idinkugu yeeraan limaa yuxyiikum waxa idin noolaynayo noloshiina waxa ay ku jirto leanna ummadda muslimkaa markii ay yacni jihaad fii sabiili illahi oo saxa ay wadeen xayaato bay lahayn ummad jirtay ahaayeen ummad cizi lahay ahaayeen ummad cadowgooda oo ka heebaysta bay ahaayeen markay ummaddii ay wahni ku dhacay oo adduun ay usii jeesteen oo aljihaadu fii sabiili illahi oo saxa ay ka tageen ilaahay subxaanahu wa tacaala waa dulleeyey dulligaasna waxay uga bixi doonaan aljihaadu fii sabiili illah oo sax ahay uga baxayeen jihaad fii sabiili illaahina ma ahan yacni maaragtay waan ka warrami doona insha allahu tacaala yani wax laiska sheegto oo kale ma ahe shuruud iyo arkaan iyo wuxuu leeyahay taqsiimaad qaybo buu leeyahay iyo dawaabiduu leeyahay wax iska iska maaragtay yani iska sii daysanoo nin walbaba uu iska hogaaminayo meeshuu rabo kala dhacaya ma aha waana ka warrami doonaa biidn illahi tacaala aayaddan marka nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu u deliishan jiray sida imaamu albukhaari fii saxiixii uu ku warinaayo wuxuu u deliishaday nebiga markuu kuu naadiyo oo kuu dhawaaqo inaad ajiibto inay waajib tahay nebiga hadduu dadka u yeedho xataa walow kaana fi salaa qofka salaadba ha ku dhex jiro inuu nebiga ajiibo inay farad tahay oo waajib ku tahay ayuu nabigeenna u deliishaday sida imaamu albukhaari fii saxiixi uu ku warinaayo can abi saciid ibni almucalla radia allahu canhu saxaabigaasna uu ka warinayo abu saciid wuxuu leeyahay kuntu usallii salaad baan ku jiray wur waan tukanay famara biy nabiyu sala allahu alayh waali wasalam fadacaanii anoo salaada ku jiro ayaa nabiyullaahi moxamed isoo maray markaasuu ii yeeray buu yidhi falam aatihi xataa sallaytu nebigu uma aanan tegin ilaa aan salaadaydii tukado markaan salaadaydii tukada uma aataytuhu markaasaa nebiga u tegey buu yidhi markaasuu qaala rasuulu llahi sal alla alay wasalam nabigeenna wuxuu yidhi maa manacaka an taatiyanii maxaa kuu diiday inaad ii timaado markaan kuu yeeray markaasuu raaciye nebiga alam yaqul illahu ya ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum yani aayaddaasuu u deliishay miyuunan ilaahay oranin wuxuu saxaabigii yidhi salaadaan ku jiray markaasuu yidhi miyuunan ilaahay oranin yani maarata ilahay rasuulkiisa hadday idin yeeraan ajiiba soo lidinma oranin marka xataa walow kaana fi salaa hadduu nebigu u yeero inay waajib tahay ayuu u deliishanaya inay ajiibaan oo maarata ay aqbalaan waclamuu ogaada ana allaha alla subxaanahu wa tacaala yaxuulu inuu kala dhex galo ou kala teedo bayna almar'i qofka iyo wa qalbihi qalbigiisa ou kala dhex galo waa waxa weeye allah subxaanahu wa tacaala markuu amray alistijaabatu lilahi walirasuul ayuu wuxuu ka digayaa cadamu alistijaabati lilahi walrasuul waxa ka dhalanaya buu ka digaya haddaanan ilaahay rasuulkiisa la ajiibin maxaa ka dhalanayo waxaa ka dhalanayo allah inuu adiga iyo qalbigaaga idinkala teedo oo idinkala xijaabo idink maaragtay idinkala dhex galo ayaa ka dhalanaysa weeyaan marka waxaa la leeyahay ka digtoonaada marka inaa amarka ilaahay iyo amarka rasuulka aad radisaan oo marka haddii aad amarka ilahay iyo amarka rasuulka radisaan fa yuxaala baynakum wa baynahu qalbigiinna idinka laydinkala dhex galo maxaa marka loo jeedaa waclamu ana allaha yaxuulu bayna almar'i wa qalbihi seebow maxaa macnaheedu waa maxay ilaahay ee rasuulka iyo waxaan u jeedaa ee allah addoonka iyo qalbigiisuu kala dhex gelaya maxaa loo jeedaa laba macno bay mufasiriintu sheegaan macno waa macnaha imaam alxaakim oo warinaayo fii mustadrakihi ouna tasxiixinayo cabdullahi bni cabbaasna uu ka warinaayo sidoo kale macnahaas ay ku tageen mujaahid oo tilmiidkii ibni cabbaasa saciid ibni jubayr cikrima mawla bni cabbaas wagayruhum saxaaba yani dad badanoo salafkii ka mid ah ee macnahaas ay ku tageen macnahaas waa macnaha koobaad wey waa maxay waxa weeye allah subxaana wa tacaala qalbiga qofka ayuu milkiyaa qalbigiibuu qabanaya markaasuu fa yusrifuhu kayfa yashaa fa yasrifuhu kayfa yashaa sow doonabuu ilaahay u jeedini qalbigaada markaasuu qofkii ilaahay qalbiga addoommada asagaa maamulo qalbiga ilaahay subxaana wa tacaala addoommada qalbigooda ilaahay baa maamulo marka maadaama uu asagu maamulkeeda leeyahay waxaa dhacayso qofkii uu arko oo mutaysto inuu asaga iyo kufrigii kala ilaaliyo oo iimaan uu siiyo oo mumin uu ka dhigo ama inuu asaga iyo hidaayadiiba iyo hanuunkiiba kala ilaaliyo oo kaafir uu ka dhigo labadaba ilaahay waa awoodaa subxaana wa tacaala marka macnahaas ayuu maaragtay ku fasirayaan cabdullahi bn cabbaas wuxuu leeyahay annahu tacaala yamliku cala almar'i qalbahu addoonka qalbigiisa ayuu hantaa fayasrifuhu kayfa yashaau sow doona buu u jeediyaa fayaxuulu baynahu wa bayna alkufri gaalnimadii asaguu kala celiyaa in araada hidaayatahu hadduu hanuunkiisa rabbi doono iimaankaa loo jeediyaa gaalnimadii baa laga jeedinaya saasuu yeeli wa baynahu wa bayna aliimaani wuxuu kala dhex galaa qofkii qalbigiisii iyo iimaankii ilaahay la rumayn lahaa ayuu ilaahay maaragtay kala celiyaa in araada idlaalahu inuu hadduu doono inuu ilaahay baadiyeeyana sidaasuu rabbi u galaa subxaana wa tacaala macnahaas cabdullaahi bni cabbaas uu ku fasiray waxaa ayidayo xadiidka imaamu muslim fii saxiixihi uu ku warinaayo can cabdillaahi bni camr bni alcaas radi allahu canhuma can innabiyi sala allahu alayh waali wasalam oo nebiyullaahi maxamedna uu ka wariyey oo nebigeenna uu leeyahay ina quluuba bani aadama quluubta bani aadamka bayna isbacayni min asaabici araxmaan allihii raxmaanka ahaa labadiisa farood dhexdooday ku sugan tahay buu yidhi quluubta bani aadamka ilaahay labadiisa gacfarood buu ku hayaa ka qalbi waaxidin sida hal qalbi oo kaleetaba quluubta addoommadao dhan uu hayaa ilaahay subxaana wa tacaala yasrifuhaa kayfa yashaa sow doona ayuuna ilaahay u wareejiyaa sow doonuu u bedelaa mu'minuu ka dhigaa kaafir buu ka dhigaa yani caasiyuu ka dhigaa faas wuxuu doonuu ilaahay ku sameeyaa subxaana wa tacaala saasuu u galaa wey uma qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam markuu xadiidkaas rasuulku uu sheegay buu wuxuu yidhi allaahumma musarifa alquluubi sarif quluubanaa ilaa taacatik allaha quluubta jeediyo quluubteenna taacadaada usoo jeedi saasuu ilaahay ka baryay subxaana wa tacaala riwaayada imaamu axmed oo warinaayay iyo tirmidi can anas bni maliki radia allahu canhu wuxuu leeyahy ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam kaana yukfiru an yaquula yaa muqaliba alquluubi habit qalbii calaa diinika anas ibni malik wuxuu leeyahay rasuulka wuxuu aad u badin jiray ducaduu aad u badin jiray waxay ahayd yaa muqaliba alquluubi habit qalbii calaa diinik allaha qalbiga bedelow jeediyo gediyow qalbigayga diintaada ku sug buu ohan jiray qalbigaaga ilaahayo ku sug ayuu dhihi jiray markuu sidaa yidhi ayaa saxaabadii waxay dhaheen qiila yaa rasuula allah aamanaa bika wa bimaa ji'ta bihi fahal takhaafu calayna adigaan ku rumaynay xaqa aad la timidna waa rumaynaye ma annagaad naga noo cabsanaysaa oo gaalnimo iyo kufri iyo nifaaqi waxan aad nooga baqi qaala nacam idinkaan idinkaga baqayaa buu yidhi maxaa yeelay ina alquluuba bayna isbacayni min asaabic illahi tacaala yuqallibuha quluubta ilaahay labadiisa farood dhexdooday ku jirtaa sow doonoonuu u gediyaa nabigeenna allah wuxuu u sheegay isbucaynuu u sheegay laba farood buu u sheegay faraha la sheegayo kuweenoo kale ma ah ilaahay subxaana wa tacaala farahuu leeyahay waa u sugaynaa isbucaynan u sugayna asaabic baan u sugaynaa maxaa yeele nabigaa sheegay calayhi salaatu wasalam waana xadiis saxiixa wey laakiin laysat ka asaabicina faraheenoo kale ma ah makhluuqaadka farahoodoo kale ma ah waxaa la yidhahdaa asaabicun taliiqu bijalaalihi wa cadamatihi waa alla fara asaga u cuntamo cadamadiisa iyo weyninkiisa laa yacrifu kunhaha walaa kayfiyataha axadun qof garanaayana xaqiiqadeeda aynan jirin annagu ma naqaano laakiin waa inaad sugtaa wuxuu ilaahay naftiisa u sugo nabiyullaahi moxamed wuxuu allah u sugo inaad sugta baa lagaa rabaa weeyaan marka macnahaas waa macnaha koobaad waclamuu ogaada ana allaha alleh yaxuulu inuu kala teedo bayna almar'i qofka iyo wa qalbihi qalbigiisa inuu kala kala teedo oo iimaanka inuu ka jeediyo haddii uu kufrigiisa doonayo baadiyeyntiisa ama uu maaragtay kufriga ka jeediyo hadduu hidaayadiisa doonayo maxaa yeelay alqalbu bayna asbucayni min asaabici araxmaan halkaasu ku suganya macnahaas waa macnaha koobaad macnaha labaad culammada waxay ku sheegaan waxa weeye aayadda macnaheedu waxa weeye waa alxahu cala almubaadarati ila taacati illahi subxaanahu watacaala qabla xuluuli almaniya dadka waxaa lagu tirtirsiinaya lagu boorinaya inay taacada ilaahay u degdegaan intaysan dhimanin ka hor maxaa yeeley intaad nooshahay baad fursad haysataa haddii fursaddan ay ku dhaafto oo geeridu kuu timaado waxaad haysato lama arko marka waxaa loo jeedaa bay leeyihiin fa macna alaaya waclamuu ogaada aayadda macnaheedu waxay leeyihiin waclamuu ogaada ana allaha alleh yaxuulu bayna almar'i wa qalbihi addoonka iyo qalbigiisa inuu kala teedo bimacnaa uu qofku dilo wey maxaa yeele qalbiga haddii la jebiyo oo la dilo waa dhinto qofku ma noola waa dhimanaya yacni waxa weeye inuu ilaahay idin dilo oo dhimataan oo markaa fursaddii aada weydaan fursaddii aad ku cibaadaysan lahaydeen oo camal wanaagsan ku samaysan lahaydeen aada weydaan markaasi arrinta ay saa u dhacdo marka waclamuu ana allaha yaxuulu bayna almar'i wa qalbihi inuu ilaahay idin dilo waa idin dilaya mar haddii qalbigaaga la joojiyo o lagu istaajiyo khalaas wey qalbigaaga haddii la joojiyo waa dhimatay marka haddaad dhimatana fursaddaa ku cibaadaysata ma haysatid marka waa alxafu calaa taacati illahi subxaanahu watacaala addoommada ayaa lagu boorinaya oo la leeyahay dad yahow fursaddaa ka faa'iidaysa intuusan meydka idiin imaanin maxaa yeeley meydka markuu yimaado waxaa la yidhaahdaa yacni waxa weeye xayluula kaamila waxa la yidhahdaa dhacay teed rasmi ah ayaa dhacayo qofka waa dhintay wax camaloo samaysan karaan lama arko marka labada macnoba laba macno oo wanaagsan weeyaan waanahu ilayhi tuxsharuun waanahu yani allah subxaanah watacaala ayaa tuxsharuuna la idin kulmini ilayhi asagaa maalinta qiyaamaha la idiin kulminaya markii la idin geeyana fayujaazi almuxsina biixsaanihi walmusii'a biisaaatihi kii wanaagsanaana wanaagiisuu ka abaalmarin kii xumaana xumaantiisa ayuu allah ka abaalmarinaya wey wاtaquu fitnaة la tusiibana اladina dalamuu minkum khaaصة wاclamuu ana allaha shadiid اlciqaab wاtaquu mu'miniintii haddaay lala hadlayo ilahay rasuulkiisa ajiiba lalahaa ayaa lala hadlaya weli wاtaquu dhowrsada oo ka cabsada iska ilaaliya baa loo jeeda fitnatan fitno iska ilaaliya fitnadaasoo laa tusiibanna aanan ku dhacaynin aladiina kuwii dalamuu dulmiga sameeyey oo minkum idinka idinka mid ihi khaasatan gooni ahaan aan ugu dhacaynin gooni ahaan ayaga aan ugu dhacaynin bal dhammaantiin idinku dhacayso fitnadaa iska ilaaliya waaclamuu ogaada ana allaha alleh shadiidu alciqaabi ciqaabkiisa mid uu daran yahay inuu yahay oo aada u adag yahay ogaada qofkii caasiyaa ciqaabkiisu inuu ciqaab adag oo marinayo taana ogaada buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala aayaddaa marka waxa weeye waxay dadka muslimiinta ku tirtirsiinaysaa bacda alistijaabati lilahi walirasuul allah iyo rasuulkiisa markay ajiibaan dabadeed inay munkarkana reebaan macruufkana ay dadka faraan inay munkarka ayan ka aamusin oo markay munkar arkaan ay radiyaan aayaddan taas bay faraysaa weeyaan haddii marka munkarka ay iqraariyaan oo sugaan munkarka hadday sugaan oo aysan inkirin inuu ilaahay subxaana wa tacaala fitnada ay dadkaas sameeyeen dadka munkarka sameynayay fitnada ka imaanaysaahi inay ummaddoo dhan camimi doonto oo ayna ayaga keliya khaas ku noqonaynin ayay aayaddaasan tusinaysaa weeyaan marka wattaquu cabsada oo iska ilaaliya fitnatan fitno iska ilaaliya fitnada marka maxaa loo jeedaa fitnada macnaheedu waa maxay alfitna macaani badanay leedahay laakiin hadda laba macno un baan maaragtay ka soo qaadanaynaa in aayaddan loola jeedo in fitnada la yidhaahdo waa bimacna dembi dembiga iska ilaaliya maxaa yeelay dembigaas marka haddii fitnada aan dembi ku fasirno laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasatan maxay noqoni maxay dembiga isaabadiisu waa maxay asiibidda uu maaragtay dadka asiiba yahay waa maxay waxay leeyihiin waxaa loo jeedaa waa biisaabati atharihi dembigaas waxa ka dhalanayo aharta ka dhalanaysa raadka ka imaanayo ayaa loo jeedaa marka isaabadiisa w asiibitiisa taasaa loo jeedaa wattaquu iska ilaaliya oo ka dhowrsada fitnatan fitno iska ilaaliya oo dembi iska ilaaliya dembigaas markuu qofku munkarkaa sameeyo dembigaa sameeyo raadka ka dhalanayaahi ciqaabka iyo cuquubada ka dhalanaysaah laa tusiibanna aynan asiibaynin aysan ku dhacaynin aladiina dalamuu kuwii daalimiinta ahaa ee dembiga sameeyey oo minkum idinka idinka mid ihi khaasatan gooni ahaan aan idinku ugu dhacaynine dhammaantiin idinku wada dhacayso leanna qoladaa markay dembi samayso dembigaan munkarkaana aanan laga reebin oo qolo u istaagto munkarkiisa jirisa aan la helin laga aamuso bal la iqraariyo la sugo oo maaragta loo sabciyo oo la sugaahi waxaa imaanayso dembigaas anigu ma samayna kaa bixin mayse cuquubada ka timaadaahi tacumu asaalixa waalaalix labadaba way camimaysaa qofkii wanaagsanaa iyo kii xumaa labadaba way way maaragtay way camimaysaa weeyaan way ku wada dhacaysaa weeyaan marka in dembiga macnahaas lagu fasiro iqraaru lmunkar in la yidhaahdo munkarka inaad sugto raalli ka noqoto munkar baa la samayni ila munkarka saddex darajaad leedahay markaa munkar aragto nabigeenna muxuuna yidhi man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadihi yaa la yidhi gacantiisa qofka ha ku dooriyo qofka gacantiisa ku doorinayaahi waa inuu xaakim yahay ama nin awood laho meel haysto uu yahay oo nufuud wilaaye leh inuu yahay ama inuu yahay waalid oo awlaaddiisii wilaaye kule uu yahay yadda qofkaasa wax ku zuulinaayo man ra'aa minkum munkaran falyugayiruu biyadihi ninka xaakimka ama madaxda ah dowladdaas waxa waye gacantay ku zuulinaysaa munkarka leanna awood bay leedahay waxay zuulisana cidi ka daba imaan mayso waalidkuna awlaaddiisa waa ka zuulinayaa munkarka iyo ahalkiisi iyo reerkiisii ayuu ka qabanayaa weeyaan waa qeybta koobaad wey maxaa la yidhi faman lam yastatic maxaa fain lam yastatic fa bilisaanihi lisaankana culammada waxay yidhahdeen qof alla qofkii garanayo yacni waxaan inuu munkar yahay garanaayo cilmi u leh inuu reebo baa la rabaa oo munkarkaan yidhahdo waxaan waa munkar ha laga haro waxay yidhahdeen culammadaa iskale dadka ahlucilmiga ayaa iska leh wey taa macnaheedu maaha iyadoo ahlucilmigu keliya leeyihiin haddana adoo munkar arkayo carabkaagana ku reebi kara inaad ka aamustahi ma aha waad ku reebi carabkaaga waxaanan yacni saldada dad kale aan ahayn carabkaasay leeyihin dadka ahlu cilmiga iyo waxa lamidka ah ama mas'aladaan garanayo haddounan awoodi karaynin oo uu baqayo ama wax lamida jirana fa biqalbihi buu ka inkiraya fain lam yastatic fa biqalbihi qalbigiisu inuu waxa ka inkira baa la rabaa wadalika adcafu liimaanu nebigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qalbiga inaad ka nacdo ayaa la rabaa ugu yaraan inaad qalbiga ka inkirto laakiin haddaadan yani xataa qalbiga aadan ka inkirin oo raalli aad ka noqoto iqraar wey waa sugitaan wey markaas kaa bixin mayso yani maaragtay cuquubada markay timaado ilaahayo anigu ma samaynin kaa bixin mayso leanna waxbaad ka qirtay weeyaan waad qirtay weeyaan marka iqraarulmunkarkaa ka mid ah waxaa ka mid a qofku inuu qiro tafaruqa dadka muslimiinta iyo kala tegooda inuu qiro oo yidhaahdo masalan inay axzaab iyo jamaacaad iyo kutal iyo qaybo inta u qaybsamaan qaarkood qaarka kale yucaadii bacduhum bacdan qaarkood qaarka kale u collaysanmayo ama qabiil ama wax daran ay u qaybsamaan inuu iqraariyo uu sugo waa munkarku wax ka iqraariyey noqonaysa fitnadii wa waa dembiga uu iqraariyey cuquuba ka imaanaysa weeyaan waxaa ka mid a yacni maaragtay dembigaasi attakaasulu can aljihaadi fii sabiili illah inay dadka muslimiinta ayago quwa u leh awoodna u leh inay dadka xaqa ugu yeeraan ila jihaadka asalba macnihiisu waxa weeye dadka in ilaahay kelimadiisa la gaarsiiyo xijaabkan dadka ku teedan oo gaaladan ka hortaagan inay diinta qaataan inaad diinka gaarsiiso oo loo sheego wey marka inay ka fadhiistaan oo jihaadkii takaasul ay sameeyaan oy dayacaan ayagoo awood u leh yacni maaragtay ayadana waa soo gelaysaa fitnadaas ayay ka mid tahay weeyaan waataquu fitnatan laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa macnahaas alfitna bimacna dembi culammada way ku sheegaan macnaha labaad waxa weeye fitnada in loo jeedo cadaabka laftiisa cadaabka iska ilaaliya wattaquu iska ilaaliya ka dhowrsada fitnatan ay cadaaban cadaab iska ilaaliya cadaabkaasoo laa tusiibanna fitnadaasoo laa tusiibanna aanan ku dhacaynin aladiina dalamuu minkum khaasa kuwii dulmiga sameeyey keliya aanan ku dhacaynin yacni cadaabka qofka faasiqa daalimka mujrimka safaagaa dadka dhiigga muslimka laynaya balada wax walba samaynayo yani haddaadan aadan maaragta dadka muslimiinta daa'ifa u istaagto khayrka u sheegto aanan jirin cadaabba ka ratibmayo cadaabkaasna marka dadkao dhan buu ku wada dhacaya waa asiibaya weeyaan marka ummado badan waxaa loo halaagaa ka aamusid ay xaqii ay ka aamuseen macruufka oo dadka ay faraan munkarka ay dadka ka reebaan ka aamusid ay ka aamusaan ayuu maaragtay ay ku asiibaan weeyaan walidalika cabdullahi bni cabbaas radia allahu canhu markuu tafsiirka aayaddan uu fasirayo wuxuu leeyahay amara allahu lmu'miniina anlaa yuqiru lmunkara bayna dahraanayhim fayacumahum allahu bilcadaabi buu leeyahay yacni wuxuu leeyahay allah mu'miniintii wuxuu faray inay munkarka dhexdooda lagu samaynayo ayan qirin dhexdooda aysan ogolaanin munkarka oo hadday marka qiraan ay ka aamusaan oo raadi ka noqdaan fayacumahum allahu bilcadaab ilaahay dhammaan ou cadaabo kulligood maaragtay cadaabka uu ku camimo arrintaas inay dhacdo sidaas darteed buu ilaahay dadka mu'miniinta ah ayuu u amrayaa inaysan munkar marna ogolaanin ay zajriyaan la doonayo wey ibnu kaiir markuu qowlkaa ibnu cabbaas soo guuriyo wuxuu leeyahy wahada tafsiirun xasanun jidda waa tafsiir aad u fiican uu leeyahay aad u wanaagsan weeyaan hadalka cabdullahi ibnu cabbaas oo aayadda ku fasiray waa hadal wanaagsan weeyaan marka alamru bilmacruuf wannahyi cani lmunkar ayaa la rabaa wuxuu ka mid yahay min asbaabi annajaat ummadaha waxay ku badbaadaan buu ka mid yahay in alahdu calaa yadi daalim qofka daalimka gacantiisa la qabtaa qofku wuxuu ku badbaado oo ku noolaado ayay ka mid tahay sida imaamu axmed oo warinaayo imaam tirmidi oo warinaayo maaragtay a'imo fara badan ay warinayaan sheekh naasir iddiin alalbanina uu taxsiininayo xadiidu xudayfata bn alyamani radia allahu canhu wuxuu leeyahy qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulka allah wuxuu leeyahy waladii nafsii biyadihi lata'murunna bilmacruufi walatanhawunna cani lmunkari aw layuushikana allahu an yabcata calaykum cadaaba min cindihi uma latadcunnahu falaa yastajiibu lakum wuxuu leeyahay amarka macruufkaad dadka faraysaan macruufkaad nebiga markuu dhaartay oo allah uu ku dhaartay buu yidhi macruufkaad wanaaggaad dadka faraysaan xumidana waad ka reebaysaan haddii aadnan sidaa yeelin waxa weeye allah subxaanahu watacaala cadaabbu inuu idinku soo diro bay u dhowdahay samada idinkaga soo diro oo marka ilaahay intaad barisaan laydinka ajiibi waayo cadaabka in laydinka kor yeelo marka alamru bilmacruuf wannahyi cani lmunkar waa lagu badbaadaa haddii laga aamuso oon khayrka dadka la farina waa lagu halaagsamaa weeyaan sida imaamu axmed oo warinayo umu salamana uu ka warinayo bisanadihi yani bisanadin xasanin sanad oo maaragtay xasanan oo ku warinaayo umu salama waxay leedahay qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam rasuulka allah wuxuu leeyahay idaa daharat almacaasi fii ummatii camahum allahu bicadaabin min cindihi haddii macaasida ummadayda ay muujisato ummaddayda macaasida ay la jaharto bannaanka soo dhigataa allah cadaab caama ayuu xaggiisa uga keena agtiisa uga keenaa dhammaantood buu cadaaba markaasaa umu salama waxay tihi qultu yaa rasuula allah amaa fiihim unaasun saalixuun miyaynan maaragtay dad saalixiinoo wan wanaagsan miyaynan ku dhex jirin dadkaa la cadaabayo qaala balaa waa ku jiraan waa ka mid buu leeyahay waa ku jiraan markaasay tihi qaala kayfa yusnacu ulaa'ika maxaa lagu samaynaya dadkaa wan wanaagsan oo cadaabkii ku dhacay oo lala cadaabay qaala maxaa lagu samaynayaa bay tihi markaasu wuxuu yidhi qaala yusiibuhum maa asaaba annaas dadka waxa ku dhacay ayaa ayagana ku dhacay waa lala halaagaya ummaddii waa lala baabi'inaya uma yasiiruuna ilaa makfiratin min allahi wa ridwaan qiyaamana ilahay waa u dembi dhaafaya laakiin cadaabkaas adduunka ka baxsan maayaan waxaad ogtihiin xadiidkii imaamu albukhaari fii saxiix uu ku warinayey xadiidu nucmaan ibnu bashiir nabigeenna dadka macruufka faro iyo dadka munkarka reebaa iyo kuwa aan reebin masalka iyo tusaalaha uu sameeyey tusaalebuu u sameeyey xadiidka nucmaan ibnu bashiir oo macruufka waa taqaanaan wuxuu yidhi nabiga mathalu lqaa'imi fii xuduudi illahi waalwaaqici fiiha qofka xuduudda ilaahay difaaceeda u taagan oo munkarka reebo oo macruufka dadka faraa iyo midka ku dhacayoo xumida la imaanaya tusaalahoodu wuxuu la mid yahay kamahali qowmin istahamuu calaa safiinatin dad doon u qori ritay safiino oo maaragtay doon laba dabaq leh ayay u qori tuurteen markay maaragtay u kar- u qaririteen fasaara bacduhum aclaaha wa bacduhum asfalaha qolana dabaqii saray degtay qolana dabaqa hoosey degtay labadaas labadaa dabaqay kala degeen marka kuwii hoose oo dabaqa hoose helay wuxuu nebigu leeyahay wa kaana aladiina fii asfaliha ida istaqow min almaayi maruu calaa man fawqahum kuwa hoos ku jiraahi markay rabaan biyo inay doontaan kuwa koray soo fuulaan leanna hoos yani maaragtay dabaqii hoosey degan yihiin kor bay soo fuulayaan koray biyihay ka qaadanayaan buu yidhi maalintii dambe bay waxay yidhaahdeen kuwii hoose inta tashadeen dabaqa hoose joogaa waxay yidhaahdeen low annaa kharaqnaa nasiibanaa kharqa walam nu'di man fawqana haddii aan annaga maalin walba raggaan aan maarata iscaajinayno maalin walba kor usii fuulayno on dhibayno ta iska dhaafno doontaan annagaaba hoos jirno biyihi dhulka hoos noogu jiraane dhinaca hoosteen intaan ka dalooshanno haddaan biyaheenna halkaan ka qaadanno ka warrama taladaasi isku soo jeediyeen markay sidaas soo jeediyeen nabigeenna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam fain tarakuuhum wamaa araaduu qolada kor saaran dabaqa sare saaran hadday ka tagaan dabaqa hoose kuwa joogo ayaga iyo waxay dooneen oo ah in doontii hoos laga daloolsho hadday ka tagaan oo aysan gacmaha ka qabanin halakuu jamiican dhammaantood biyihiibaa hoos ka soo gelaya doontii doontii baa la wada degaysa meesha ku wada baaba'aya markaasuu yidhi wain akhaduu calaa aydiihim laakiin hadday gacmaha qabtaan oo ka joojiyaan oo yidhaahdaan war maya jooga doontaan ha daloolinina ay u sheegaan oo yidhahdaan meesha waa ku wada halaagsamayna oo gacmaha ay ka qabtaan najow wa najow jamiican kuwaana way badbaadayaan kuwa korena waa badbaadayaan w kuwa hoosena waa badbaadayaan marka ummadda ummatu muxamed waa labadaas doomo labadaa dabaq oo doontaas dad isla saaran wey haddii munkarka aan reebno macruufka aan farno khayrka dadka u sheegno waa badbaadayna laakiin haddii munkarkii raadi laga noqdo waa la baaba'ayaa waana xaqiiqo weeye yacni hadda ummaddeena umma soomaaliya ka mida waxaana helay ummad baaba'day kayaankeedii burburay oo dhammaaday oo ihaano ku dhacday baan nahay sababtu waxa weeye munkarkaan iskugu sacbinaa munkar macruufkana laiskama reebo munkarkaa la iskugu sacbiyaa munkar macruufkana la- maarata laisma faro maarata hadday jirtana waa wax yaroo nawaad meel naadira wey wa ilaa waxaad arkaysa waxa soomaaliya burburiyey waa gardarro garab leh ninkaan waxa weeye wuxuu doono ha noqdo yacni dhaalim kasta ha noqdo waxa weeye waa ree hebel wey ree hebel baa la leeyahy waa la garab istaagi mufsid kasta ha noqdo kaafir kasta wax xataa hadduu mulxid yahay waa reer hebel baa la odhanaya loo loo difaacaya isagoo diinta ilaahay dhibayo ahalkeedii dhibayo baa loo loo garab istaagaya weeyaan marka musiibadaa meel cidlaa ma dhacayso doontaasaan wada saarannahay waxaa la rabaa munkarkan inaan iskala wada qabanno oo munkarka wada reebno macruufkana aan dadka amarno taas bay badbaadadeenna ku jirtaa weeyaan wattaquu fitnatan fitna iska ilaaliya laa tusiibanna aanan ku dhacaynin aladiina kuwii dalamuu dulmiga sameeyo minkum idinka idin ka mid a khaasatan gooni ahaan aan uga dhacaynin waaclamuu ogaada ana allaha alleh shadiidu lciqaabi ciqaabkiisa mid uu daran yahay aada u adag yahay liman khaalafa amrahu qofka amarkiisa khilaafo inuu maaragtay cuquubadiisu ay deg deg badan tahay adag tahay taa ogaada buu rabbi leeyahay hada wabillahi towfiiq wsala allah wasalam cala nabiyina muxamedi waali w saxbi